asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baad joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada aalaba subax walba isniin ilaa jimca ayaa si toos uga dhegeysataan warbaahinta star waa subaxnimo arbaca taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha sideedaad ee agoosto sanadku waa labada kun labaiy labaatanka xubinta wargeysada waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah musa ismaaciil alaab waxaanu ku eegnaa qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa dalka iyo waxyaabaha ay qorayaan subaxan waxaanu eegi doonaa wargeysada kale ah daily nation iyo weliba the standard oo aan ku bilaabi doono marka hore wargeyska daily nation maxaa subaxan uu qoraya maxaa ka cusub bogga ugu hore wargeyska waxaa halkaasi uu ku qorayaa in waa warbixino iyo sidoo kale waa arrimo la xiriira dhankaasi iyo codaynta iyo baaritaano la sameeyey maba codayn la sameeyey amaba sahan la sameeyey haddii si kale aan u dhigo kaasoo muujinaya in raila odinga uu yahay musharaxa ku guulaysan lahaa doorashada haddii maanta la qaban lahaa dabcan ilaa iyo saddex shirkadood ayaa la sheegayaa tifa ibsos iyo infotrak saddexdaba waxay sheegayaan in raila odinga uu yahay musharaxa iminka loo markaasi kenyaanka ay dooran lahaayeen waxaana halkaasi uu soo qaatay sawirada raila odinga oo dhoola cadeynaya william ruto qudhiisu waa uu dhoola cadeynaya isna sida wargeyska sawirka halkaasi ka muuqda waa bogga ugu hore waxaana ciwaan ooga dhigay in markaasi raila odinga uu ku guulaysan lahaa maantadan haddii doorashada la qaban lahaa sida iminka ay sheegayaan bal aanu tagno bogga labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad iyo weliba toddobaad dabcan inta badan wargeyska arrimahaasi ayuu uga hadlayaa wargeyska qudhiisu waxaa markaasi uu sheegayaa in baaritaan iyo weliba sahanka uu qeyb ka ahaa amaba shirkadda loo yaqaano nation media group iyaduna ay qeyb ka ahayd ayna markaasi indhaha ku haysay sahanka ay sameysay shirkadda loo yaqaano infotrak research dhegeystayaal waxaa sidoo kale leeyahay musharaxa madaxweyneha zimiyo lomoja wan kenya raila odinga ayaa waxaa markaasi uu noqon lahaa madaxweynaha shanaad ama madaxweynaha xiga ee dalka ee la dooran lahaa talaadada soo socoto haddii maanta doorashada la qaban lahaa sida iminka ay sheegayso ama uu sheegaya wargeysa qudhiisu ee sahankaasi uu sameeyey boqolkiiba afartan iyo sagaal codadka markaasi ayuu heli lahaa ayuu wargeysku leeyahay ninka sida aadka ay u xifaaltamayaan ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto oo isna ku tartamaya isbaysiga kenya kwanza ayaa waxa uu heli lahaa boqolkiiba afartan iyo kow halka sidoo kale leeyahay waxaa jira ilaa iyo boqolkiiba toddobo dad iyagu markaasi ilaa iyo hadda aan sheegi karin islamarkaana aan u jihaysanin ciddii ay codka siin lahaayeen dhegeystayaal haddii aan kasii soconno dabcan waxaa halkaasi sidoo kale la sheegayaa in bilaha markii la eego saddexdii bilood ee ugu dambeysay amaba bilihii ugu dambeeyey inta badan sanadkan sahanadii la sameeyey waxay muujinayaan in raila odinga uu yahay qofka markaasi ay kenyaanka dooran lahaayeen bogga saddexaad ee wargeyska daily national tagno waxaa leeyahay ma ahan markii markaasi inta badan xoogga la saari lahaa arrimaha la xiriira sahankan iyo weliba warbixinadan lasoo saaraya sida wargeys markaasi uu qorayo waxaan kasii soconaynaa bogga afraad ee wargeyska daily nation haddii aan markaasi aanu taagno waxaa halkaasi uu ku qorayaa tifa infotrak nation media group iyo weliba ibsos oo dhammaantood sameeyey waa sahanada dabcan ilaa iyo bilaha bishii labaad bishii shanaad bishii lixaad bishii toddobaad iyo weliba bishii sideedaad ay halkaasi ku qorayaan tifa markaanu eegno dabcan bishii julaay ayaanu soo dhaafnay waxaa markaasi ay sheegaysa in raila odinga uu boqolkiiba afartan iyo lix helayo halka william ruto uu helayo boqolkiiba afartan iyo afar infotrak marka aanu eegno bishan aanu ku guda jirno oo agosto ee hadda bilaabatay waxa ay sheegaysaa in boqolkiiba afartan iyo sagaal raila uu heli lahaa rutona boqolkiiba afartan iyo labo shirkadda nation media group ee wargeyska qudhiisu uu qeyb ka yahay waxaa markaasi uu sheegayaa in boqolkiiba afartan iyo sagaal uu heli lahaa raila halka boqolkiiba afartan iyo kow uu heli lahaa william ruto ibsos oo iyadana maalinkii shalay ahayd soo saartay warbixinteeda oo sanadkan dhanba aan sameynin wax sahana ayaa waxaa i sheegaysaa in boqolkiiba afartan iyo toddobo uu raila odinga heli lahaa halka ruto boqolkiiba afartan iyo kow uu heli lahaa laakiinse waxaa loo yaqaano undecided waa dadka iyagu ilaa iyo hadda aan garanaynin ciddii ay u dooran lahaayeen ama halkii ay codkoodu geyn lahaayeen ayaa aad iyo aad u badan dhegeystayaal aanu kasii soconno mar kale bogga shanaad ayaanu tegaynaa isla warbixinada ay ku saabsan yihiin sahanada la sameynaya dhegeystayaal ilaa iyo bogga toddobaad iyo bogga saddeedaadba arrimahan ayuu ku qorayaa inta badan diiradda uu ku saaray warbixinada maanta waxaa markaasi uu halka ku qorayaa bogga shanaad haddii aanu tagno wen polstars got it all wrong ayaa leeyahay waa marka sahanadan ay sida la filaya moogi sida kale ay noqdaan ama dhinaca kale isku rogaan tusaale waxaa usoo qaadanayaa doorashadii aanu soo dhaafnay labadi kun tobaniyo toddobadii waxaa laleeyahay amaba xitaa labadii doorasho ugu dambeysay inta badan raila odinga ayaa sidan oo kale u hogaaminayay ayuu leeyahay laakiinse madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaasi noqday qofka ku guuleystay doorashada iyada oo in wax markaasi ka yar lix maalmin ama shan maalmood iska leh ay ka harsan tahay doorashada ayaa iminka sida wargeeska uu qorayo sahanadii ugu dambeeyey waxaay muujinayaan in markaasi ninka lagu magacaabo raila odinga uu yahay qofka hogaanka haya laakiinse arrintan ma tahay mid markaasi la dhipen garayn kara mid markaasi lagu tirsanaan kara ayuu leeyahay waa maya markii loo eego ayuu leeyahay wargeeska doorashooyinkii hore oo inta badan iyaguna ahaan jiray kuwa sidan oo kale ah waa ninka lagu magacaabo raila mar walba hogaamin jira laakiin maalinta codaynta waxay isbedeli jiray ay leeyihiin bogga lixaad ayaanu tegaynaa haddana waa warbixintaasi la mid a haddana wuxuu qorayaa in mar kale raila uu yahay qofka ugu wanaagsan haddii maanta doorashada la qaban lahaa ilaa iyo afartan iyo toddobada ismaamul ayuu halkaasi ku qorayaa iyo ismaamul kasta raila odinga codka uu ka helay amaba uu ka heli lahaa waa sida uu muujinayo sahanka iyo weliba william ruto isna codadka halkaasi uu ka heli lahaa george wajakoya ayaa qaybkaa sidoo kale waxa uu helayaa ninkan george wajakoya loo yaqaano boqolkiiba laba halka david moure oo isna hogaamiye xisbiga agano barty uu heli lahaa boqolkiiba eber dhibic labo waa haddii maanta markaasi doorashada la qaban lahaa boga toddobaad ee wargeeska waxa uu qorayaa warbixino ku saabsan dhankaas iyo barasabeeda sida uu wargeesku sheegayo sahan uu sameeyey ayaa waxay muujinaysaa ismaamulkani nairobi caasimadda haddii laga bilaabo waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo johnson sakaja ee senatarka ah kuna taagan xisbiga u d a boqolkiiba afartan iyo toddobo ninka xisbiga jubli iyo guud ahaan azimiya ku tartamaya ee polica bigadina boqolkiiba soddon iyo saddex laakiin dadka loo yaqaano undecidedka ayaa aad u badan waa dadka iyagu aan garanaynin halkii ay codeyn lahaayeen ama aan go-aansan inay codeeyaan boqolkiiba afar iyo toban waaye kiambu waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo kimani wamatange pawl oo xisbiga u d a ku taagan boqolkiiba sagaal iyo labaatan ayuu heli lahaa barasabkii hore william kabogo boqolkiiba toban iyo toddoba ayuu heli lahaa naakuru haddii aanu tagno gabadha lagu magacaabo susan kihika ayaa hogaaminaysa xisbiga u d a iyadanu ka taagan tahay boqolkiiba afartan iyo toddobo ay halkaasi haysata lii kinyanjuwi oo isagu ah barasabka hadda iminka talada haya ee naakuru boqolkiiba afartan ayuu isagana heli lahaa ayuu wargeesku qoraya dhankayo bungoma waa afhayeenka aqalka sare lusaka kenneth ayaa boqolkiiba afartan iyo toddoba ku hogaaminaya waana xisbiga u d a isna wangamati ninka lagu yeero ama wangamati wickliff oo ah barasabka hadda ayaa isna waxa uu heli lahaa boqolkiiba soddon iyo afar aad ay u tira badan yihiin kakameyga ayaan u jeedaa busia tranzoya narok homa bay kisi nyamira vihiga migori kisumu waa singisho iyo kajiado dabcan kama gaari karno wakhtigoon haya awgiisa laakiin halkaasi waxa uu ku qorayaa barasabyada iyo weliba sida markaasi codadka inta badan ay u kala heli lahaayeen gobolka waqooyi beri igama muuqdaan ilma nodistan halkaasi kuma soo qaadanin wargeeska markay timaado arrimaha barasabyada laakiin waxaa jira warbixinno hore oo markaasi lasoo saaray oo ku saabsan iyadana sahankan ee gobonayaasha gobolka waqooyi bari aan ka gudubno boga ugu dambeeya wargeyska daily nation ee natigana dhegeystayaal the standard ayaa halkaasi ii saaran sidoo kale saaxiibadu ay sugayaan iyaguna inaan fursadda siiyo ee qeybtiisa wax wanaagsan waxaa halkaasi uu ku qorayaa boga ugu dambeeya wargeyska daily nation ninka lagu magacaabo al markaasi ayman al zawahiri oo ay markaasi maraykanka dishay ama maraykanka uu dilay si kale haddaan u dhigo ninkan waa kuma ayuu leeyahay waxaa wargeeska uu qoraya ama uu sheegayaa in markaasi uu bishii bishii sideedaad sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii in ka badan laba boqol iyo afartan dad ayaa markaasi waxaa lagu dilay waa qaraxyo ka kala dhacay safaaradaha maraykanka ee darussalaam waa magaalada caasimadaaheed iyo weliba ee tanzania iyo weliba safaaradda dalkani kenya ee magaalada nairobi ee uu ku leeyahay waddankaasi maraykanka dhegeystayaal waxa uu sidoo kale wargeysku qoraya in markaasi ay jireen ilaa saddex qof oo lagu tuhunsanaa ayman al zawahir ayaa qayb ka ahaa nin lagu magacaabo saciif al adel ayaa qayb ka ahaa iyo sidoo kale osama bin laden hadda wargeysku waxauu leeyahay labadan waa la qaarijiyey waa osama bin laden iyo weliba zawahiri laakiin hadda ninkan kale saif al adel ayaa ah ninka saddexaad ee la dandoonaya sida wargeyska uu qorayo waana xubin sare oo ka tirsan ururkaasi alqaa'ida ayuu qoraya haddii aan kusii soconno isla boga ugu dambe shirkadda korontada kenya power ayaa waxaa markaasi iminka sameyneysaa indhe indheen taasi oo ay ka sameyneyso magaalooyinka kalaa nairobi weliba nakuru waxaana la doonayaa in halkaasi laga dhiso goob markaasi ama station ama goob laga dhisayo goob ay markaasi ka daajir qaataan ama ka jaajir qaataan baabuurta ku shaqeeya korontada ama electronic kaas waxaa loo yaqaano dhegeystayaal oo dalka iminka laga hirgelinayo wargeyska kale the standard aan soo qabto waxyaabaha bal subaxan isna uu qorayo ama uu xiiseynaya boga ugu hore ee wargeyska haddii aanu egno waxa uu leeyahay high stakes the ten big names to watch waa kuwe tobanka shakhsi ee indhaha lagu hayn doono doorashadani iyadoo oo markaasi waddanka maalmaha soo socda uu gelayo doorasho halkaasi waxaa wargeyska uu ku qorayaa bogga lixaad haddii aanu tagno waa kuwe tobankan magac ee markaa uu soo qaatay kow waa madaxweyne uhuru kenyaata labo waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka raila odinga guddoomiyaha i b c waa fula chibukati ama guddiga doorashooyinka wasiirka dhanka iyo arrimaha gudaha fred matiangi ee qeybka ah haweeneyda lagu magacaabo mada koome oo madaxa cadaaladda iyo weliba baandulaha booliska hillary mutuyambai dhankaasi iyo ninka lagu magacaabo karanja kibicho waa xoghayaha wasaaradda arrimaha gudaha isna iyo weliba ninka hogaamiya sirdoonka ee loo yaqaano general philip cameru iyo ninka loo lagu magacaabo isna ezra chiloba oo dhankaasi iyo waaxda isgaarsiinta ayuu imika ka yahay madaxa fulinta amaba uu ugu weyn yahay dhegeystayaal waa tobanka shakhsi ee markaasi arrimaha doorashada si um ugu lug lahaanaya ayuu leeyahay sidoo kalena ay tahay in markaasi isha lagu hayo qof walba iyo weliba xilka iyo weliba waxyaabaha halkaasi uu ka qabanaya ayuu qoray laakiin kama gaari karno dabcan waqtigan haya awgiisa ilaa iyo tobankaasi shaksi laakiin si guud waxuu leeyahay waa shakhsiyaadka isha lagu hayo sidoo kalena ku lug lahaanaya si um arrimaha doorashooyinka bogga toddobaad ee wargeyska the standard haddii aan halkaasi tagno ninka lagu magacaabo rigaadi gashagwa xildhibaanka madira sidoo kalena kaxogeen u ah william ruto ayaa waxa uu doonayaa in lacag ilaa iyo laba boqol iyo laba milyan oo shilinka dalka oo isagu iska lahaa balse maxkamaddu ay xajirtay loo soo sii daayay ayuu doonayaa ninkan laakiinse kol hore waa maxkamaddu sheegtay in ay iyadu haaynayso iyo sidoo kale waa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c dhanka iyo boga toddobaad william ruto waxa uu sheegaya uu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu halmaamay kuwii soo caawiyey saaxiibadiisii hore oo isla soo halgameen ayuu hilmaamay oo sidoo kale ka caawiyey inuu jegada iyo xilkaasi ku guuleysto waa sida wargeyska uu qoraya ruto ayaa iminka sidaasi ku andacoonaya boga afaraada dib ugu soo laabana waa halkaasi uu ku qoraya in ardayda iyo weliba waa ardayda iyo waalidiinta ee markaasi la kulmeen culays kadib markii si lama filaana wasiirka wasaaradda waxbarashada albaabada isugu dhuftay waa goobaha waxbarashada isla bogga afraad waxaa halkaasi uu sheegayaa in macalimiinta iminka loo ogolaaday inay ka qayb noqon karaan guddiga doorashooyinka ee ay aan rahday ay ka qayb noqon karaan arrimaha doorashooyinka ha si gaara waxaa loo yaqaana agentska ay qayb ka noqon karaan amaba maalinta codaynta in markaasi howlahaasi ay shaqooyinkaasi qabtaan ayuu leeyahay waxaana arrimahaasi u ogolaaday sida wargeyska uu qorayo guddiga adeega macalimiinta ee t s c ama guddiga shaqaalaysiinta ee t s c loo yaqaana dhegeystayaal ayaa u ogolaaday ayuu wargeysku qoraya haddii macalin aad tahay dabcan iminka waxaad ka qayb noqon kartaa arrimaha doorashooyinka amaba maalinta codaynta dadka loo yaqaana agentska ee goobaha codaynta iyagu dadka ka caawiya sida wargeyska uu markaasi qorayo waan ka gudbaynaa dabcan waxaan iminkaasi iyo waxaan aadi doonaa saaxiibada aan fursad u siin doonaa daqiiqadaha inoo harsan si barnaamijka ah ay qeyb uga soo noqdaan amaba xubinta ugu dambeys wax wanaagsan oo sidaasi nala wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo subaxani sida looga waabaristay wargeysada kale ah the standard iyo weliba daily nation ayaad soo maqasheen dhegeystayaal oo iminka aanu ku eegeynay waxyaabaha ka cusub waxyaabaha ugu xiisaha badan ay qorayaan arrimaha siyaasadda iyo weliba dhankaasi arrimaha amniga ayaa ugu xiisaha badnaa oo ay qorayaan sidoo kale waxaa iga muuqda halkaasi wargeeskasna inuu qorayo isla warbixinta ku saabsan ninka loo yaqaano al-zawahiri oo ay maraykanka markaasi waranka iyo duqeynta ah uu ku dilay ilaa ay muddo ka badan kow iyo labaatan sano ayaa la doondoonayay ayuu wargeesku leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska iyo saaxiibadu soo wici karaan si markaasi inoola wadaagaan goobahay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabariistay dhegeystaa ugu hore ee fursadaan siinayo star f m hallow alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma maxaabo waan ku salaamay oo xareed oo jooga kamuy waxaa kaa qaaday saaxiib soo dhowow aad iyo aad baan ku salaamaya walaal alxamdulilah nabad baan ku baranay wax dhiba ma jiro meeshan hadda aan joogno haye haye aad baan u fiicanaha walaal alxamdulilah wax dhib ma jiro hadaleyntan waa un doorashada un oo maaragtay iyadana shimbiri ka harsan tahay aad iyo aad baanu hadalhayna hadda wax dhib oo kaloo jira ma walaal alxamdulilah aad baa umahadsanta xareed saaxiibka ugu hore ayuu haa mahadsan yahay xigahan siinaynaa star f m hallow hallo halo star f m oo kusoo dhaweynaya
mascabo aniguna sidoo kale bo waa salaad gurdoon nin layidhaah hayo oo kaa dhegaysta koontiga turkaana aad baan kusoo dhaweynayaa guurdoon turkaana iyo subaxan sida lagu yahay boqol boqol bo aada u fiican tahay intaan ka warqabo qaybta internetkan kaala socdaa ida- idaacadda muddo sanawaada waa shaksiga keliyaha oo koontiga kaa dhegaystaana maasha allah aad baan kuu garanayaa aad baan kuula socdaa
si wanaagsan walaalle waan kaaga mahad celinaynaa runtii idaacadda star f m sida ay u ballaarday xanaanka loo dhegaysto maadaama qofkii aan raadiyo heli karin qofkii aan siyaabo badan in la heli karo waan idinkaaga mahad celinayaa aad iyo aad weliba xilligan doorashada aad baan kaaga codsanaya subax horaa qayb internet maadaama ka dhegeysta aan dhegeystaa Mhm.
barnaamijka hogaanka xilliga doorashada tobanka beriyo soo socda inaad xoogga noo saartaan qaybta internetka aad iyo aad saaxiib waad mahadsan tahay Eh, marka eh, hadalhayntabu waa ninkaas odaga aad ka dhawaajiday oo runtii eh, dalkan kenya ruux eh, eh, waxyaabihii uu sameeyey waxyaabaha ay sameeyeen kamid ahaa Mhm.
dilkiisa iyo sahanadan oo idaacado badan ah ilaa xala ka dhegeysanayna dadka siyaasadda falanqeeya oo ay leeyihin eh, sahanku run maaha Mhm.
Waxa dadweynaha waxaa laga yaaba maogta islamarkii inay doorashadii oo dhammaato u qaataan aad iyo aad marka sahanku sidii la rabo sababtoo ah dadka aan eh, eh, decisionka aad ku magacaawda ama dadka aan weli go-aansan waa dadka lagu xisaabtamo inta badan Mhm, mhm.
meeshay aadaan aana codku aadaya sax marka abu asxaabta kale aan fursada siina aad baan kugu mahad celinaya waan idin salaamaya boqol kiiba boqolna wax dhibaataa kama jiraan koontigan diyaar garow aad u xooga iyadoo hore qaxooti tahay Mhm.
ayaad waxaad ka dareemaysaa in maaragtay eh, maaragtay dhaqdhaqaaqa inkastoo xasaradan soomaalida oo kale aysan ahayn dadkan oo sax sax ma arkaysid tusaale ahaan barnaamijyadii falanqaynta oo bakad uu samaynaya ama dhegeysanaya mog dad badan oo soo wacaya lahay anigu go-aanan ku gaaray maadaama aan waxba iiga faa'iiday inaanan doorashada codayn waa garta aad baa mahadsan saaxiib barnaamijka hogaanka aan iskaga imaan doonaa aada iyo aada bu ay ay
gurdo wuu mahadsan yahay turkana star f m hallow
hallo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
walaalkay muscab aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan waa walaasha farxiya countiga walaashaar waan kaa qaaday farxiya aad baan kusoo dhaweynayaa walaal wajeer iyo subaxan
alxamdulilah si fiican oo looga codgeystay haye haye hadaleyntana kambeenka la hadalha ayaa muslimiinta meel kastoo joogaan iska naxariisteena beela walaalkay aad baan kuu salaamaya mar kale aad baa mahadsan tahay waa kaa qaaday farxiya wajeer hallow star f m salaamu calaykum calaykum salaam waraxma maxamed tawane gaarisa dhikaburi saaxib gaarisiya subaxan maxamed maasha allah way diganta alxamdulilah haye
campaign baa la magaxayaaye mhm mhm
niyahow maxaan ku dhahay dadku walbahaarmahe waa dad qaarkood hataa cunta ma cunano niyow maxaa loo walbahaarsan yahay yar saaxib aan oo m c a Huh?
insha allah wuxuu dhawaan gaari tahay inaan ka dhaco aan saxo na ciyaarta daa ku dheh
maanta ninkii ilaahay u qoray kursigu ku fadhaaye Aha.
adaa tartan gashee markaa iska dulqaadanaysa waxuu ilaahay bari soo ma ogid dad weligoodba aan kuula helin inay jiraan oo boqol mar tartame
raila oo joogaayo maanta iska dulqaada maya rayla wuu soo hog rayla xilal badan ayuu ku guuleysta dabcan soo ma ogid ha marka dhegeystayaasha o dhanna waxaan leeyahay maalinta idin waan aad aadna aad aan ku salaamitay waa mahadsan tahay saaxiibkaasi gaarsi oo naga soo wacay xigaha star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa absalaan muscab waa kaa qaaday saaxib waa cumar akhyaar jaamacada madhera aad baan ku soo dhaweynayaa cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan waa barisan ilahay nabadgelyo waana sii jawi waa aad ayuu u degan yahay saaxiibkay diisu bakadna waa salaamaya dhegeystayaal kulli waa salaamaya adina waa ku salaamaya aad baa mahadsan tahay cumar dhanka mandheera hallow star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa ku salaamay mustafa wajeer waa kaa qaaday mustafa soo dhowow
alxamdulilah saaka jawi waa iska degan yahay nabadgelyo intaan ka warqabo waa la fiican yahay maasha allah jawi waa iska degan yahay marka baal doorasho la yidhaha dadkii maad dad badan waa wadnaha farta ku haya haye haye
marka dee si khayr allah ku dhameeya le madaxa khayr qabsana allah noo soo dejiyey waana waana ku filan aad baa mahadsan tahay mustafa jer star f m hallow
halo soo dhowow
halo
magacaaga ee halkaad inaga soo wacayso
waa buraale gaarisa haye buraale gaarisa halkaad kaga sugan tahay inaga waran
hadalaynta waa nabadgelyo adna waan ku mahadnaqaynaa si la mid ah
doorashada dadweynaha gaarisa waxaan ugu baaqaynaa ninkii alla u qoro nasiibkiisa markii loogu dhawaaqo laguna hogaami in la dhaho nabadgelyada lagu dadaalo mhm mhm
intaasaan aad hadalaynta u jecelnaa aad baa ma- umadana saasaan ugu baaqayaa waa mahadsan tahay buraale saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay xigaan siinaynaa star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu barow takaba barow takabal haye takaabay subaxan barrow alxamdulilah waa faylana dhamale barwaagaysama nibadaka bareni dareema dhena alxamdulilah lankasa dantiis mhm
siyaasada yasa fayla yalan diyaar garoobi oo shambiri ku hirsan oo bilaayar kolley ilaahay nibadnadiir shalana aad baa mahadsan tahay nibadgelida hay ka dadaalo ilahay nibadgelida hay ka dadaalo lanka ilaahay angori hali nibadgelida hay ka dadaalo insha allah aad iyo aad waa mahadsan tahay xigaha star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
Yoora.
waa fiicanna walaal soo dhow
waa dhawaa magacaygu cabdikariim xaga dheera kaaga hadlaya haye xagga dheer ee subaxan cabdikariin
wallaahi alxamdulilah waa fiicna waa lagu ladan yahay haye haye
aad iyo aad boqol boqol waaye waa garta
nadaal haynta horta waa doorashada kenya anaga soomaali baana horta laakiin kenya xiisaha ay leedahay ayaan aad u xiisayn inaan anka keeno mhm
midda kale waxaan aan aan star s m aan codsanaya ma garta haye
markii ay madaxda ay ka- ay ku hadlaysa luqada sudaaxudiga anaga soomaali baana luqada sudaaxudiga baday ma naqaano mhm
marka inaad turjumtaan rabnaa marka dalka Aad uma- idaacada b b c da s v o eed oo kale markuu ninka uu madaxa hadlaayo luqadaha kale uu ku hadlayo waa mahadsan tahay soomaali bay ku bedelaan waa garta aad baa mahadsan tahay ee, walow inta badan ingiriiska aanu tafsiirno laakiin swaaxiliga ee, waxaa moodaa in markaasi ee, ay inta badan dadka iyagu ay fahmayaan dhegeystaha kale ayaan siinaya star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
xaliimo mandheera hay-ad mandheera ee subaxan xaliima
maasha allah wallaahi dhinacaan ka baranay nabad iyo barwaaqaa lagu bariyay naxariis ilaahay aan qabnaa haye haye
wax dhib qaba ma laha dugsiyaha iyo iskuuladana waa la fasaxan maqlaay kheyr allaha ka dhiga mhm
maalintii qoobsantaa ugu kheyr badan taha la dhehee koley ilaahay xaggiisa qoof ma qabno nabad inay noogu dhacdaan ilaahay uga rajaynaynaa insha insha allah allah aad baa mahadsan tahay istaa fmna weelkaa in waa ilaahay ka soka idinkaa idin weydiinaynaa wax walba idinkaa idinka maqlaynaa kheyr allaha ka dhiga aad baa mahadsan tahay sidoo kale star f m hallow hallow dhegeysta wacalaykum salaam waraxma
waa siyaad oo jooga baneere haye ban- banaanay subaxan siyaad
nabad baan ku barina ilaahay baa mahad iskale haye
waa fiican xogaaga xanuun xanuun baa iska jira baryahareykay mhm
xanuunkan hadda marna waa la jiray marna waa la caafimaadi ilaahay baa mahad iskale nabad baan ku barina mhm allaha caafimaadiyo wixii xanuunsan ee muslim ah
oo kheyr baan ku rajaynaya dee meeshan kaabeen meel walba dhan wuu un ka jiraa mhm mhm
wax lagu mashquulo ma aha wax ilaahay gacantiisa ku jiro wax ibni aadam isku mashquulin waxba u jira wax isku mashquulin waa gartay aad baa mahadsan saaxiib khayr baan kuu rajayn walaalo si la mid ah siyaad u mahadsan yahay dhegeystihii ugu dambeeyey ee aan fursadda u siiyo xubinta subax wanaagsan ayuu ahaa oo aad mahadsantihiin dhammaantiin dhegeystayaal xubinta wargeysada iyo weliba waxaa soo maqasheen xubintii ugu dambeysay subax wanaagsan saaxiibada fursadaan u siineynay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee imika anigoo hamsac ismaaciil ayaa idiin daadihinayay kulan wacan dhegeystayaal soo xanaegsan dhammaantiina gobol baa joogtaan silbaad inoo maqlaysaan codkayga idiin soo gaarayo star f m codka gobolka waqooyi bariha naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka subax walba sniin arbaca iyo jimco ayaad si toos uga dhegeysataan warbaahin kasta waa subaxnimo arbacaha taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha sideedaad ee agosto sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qeybta ugu hore ee barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal barnaamijka waxaa idiin daadiin doona anigoo ah musaab ismaaciil mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaa si toosa inooga maqlaysaan dhegeystayaal iyo sidoo kale barteena internetka goobal baad joogtaan halkaasi aad naga maqli kartaan ama naga dhegeysan kartaan si toosa dhegeystayaal dabcan barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka alaaba waxaanu ku egnaa arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha ka cusub dalkani kenya si gaar ah arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi isa soo tara hadba cusub ayaanu barnaamijka ku gorfaynaa kuna markaasi falanqaynaa shan maalmood ayaa ka harsan doorashada dalka ka dhici doonta sagaalka bisha sideedaad dhegeystayaal ama bishan aan ku guda jirno maxaa ka cusub waxaan u eegi doonaa sidoo kale arrimaha la xiriira dhankaasi iyo sahanada iyo ra-yi ururinta la sameynayo ee raila odinga oo ilaa iyo hadda la sheegayo inuu yahay ninka ugu cadcad ee ku guuleysan karo doorashada haddii maanta la qaban lahaa ilaa iyo saddex warbixin ama saddex markaasi ee rayi ururin oo lasoo saaray ayaa sidaasi muujinaysa saddexduba waxa ay leeyihiin raila raila raila dabcan waa maxay markaasi arrimahan sidoo kale sida aanu saaka soo maqlaysayna wargeysadaba inkastoo la sheegayo ama laleeyahay ma noqonayso mid laisku haleynayo ama arrintan mid boqolkiiba boqol lagu tirsanaanayo iyada oo lagu saleynayo ama lasoo xiganayo xiliyadii hore doorashooyinkii hore labadi kun saddexiy tobankii labadi kun toban iyo toddobadii dhegeystayaal laakiinse haddana waxaa la leeyahay weli fari kama qodno waxaa halkaasi xisaabtu weli si ay isku keeni la-dahay halka ay xisaabtu iska qaban lahday ayaanu eegi doonaa oo waa maxay xisaabtu halka iska qaban lahdahay dabcan boqolkiiba konton iyo hal ayaa la doonayaa qofka isagoo ku guuleysanayo codadka in markaasi uu haysto laakiinse afartan iyo xoogaa ayaa la ordayaa labada nin ee ugu cadcad waa raila odinga iyo weliba william ruto labaduba wax kontonka lugta la gala ayaa laleeyahay dabcan warbixin ayaa ii muuqata iyadu markaasi raila odinga boqolkiiba konton iyo laba siinaysa waana warbixinta markaasi ay samaysay dabcan warbixin markaasi waanu eegi doonaa shirkadda markaasi sameysay warbixintaasi raila odinga isagoo markaasi boqolkiiba afartan iyo sagaal iyo afartan iyo labo william ruto uu wato waa tii ugu dambeysay infotrak ee muujisay ama ay sameysay sidoo kale mid ay sameysay waxaanu eegi doonaa tifa dhegeystayaal ayaa ayaa sidaasi muujinaysa laakiinse markaanu si kale u dhigno dhegeystayaal ismaamulada ayaanu sidoo kale eegi doonaa iyo weliba gobolada labada nin markaasi inta badan ay codadkoodu markaasi ay haystaan ama inta badan codadku ay ka helayaan ayaanu eegi doona iyadoo dhegeystayaal wax ka yaro toddobaad ay ka hadsan tahay doorashada sagaalka agosto master ela amolo odinga ayaa ah musharaxa inta badan codbixiyaasha ay dooran lahaayeen ra-y uruurintii ugu dambeysay ee shirkadda ibsos ee markaasi muujinaysa in musharaxa madaxtinimo isbaheysiga zimiool umoja wan kenya uu ku guuleysan lahaa boqolkiiba afartan iyo toddoba tirada guud ee codadka haddii doorashada la qabto maanta sahanku ayaa muujinaya in musharaxa madaxweyne ee kenya kwanza waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu heli lahaa boqolkiiba kow iyo afartan wadarta guud ee codadka halka xisbiga ruuts barty ninka hogaamiye ee loo yaqaano george wajakoya uu isaguna kaalinta saddexaad galay isagoo helaya ama heli lahaa boqolkiiba laba dhibic sagaal xisbiga agano ee wahiga maure ayaa isna ku guulaysan lahaa boqolkiiba eber dhibic labo waa guud ahaan codadka sahanka ibsos ee kenya ayaa muujinaya in mister odinga laga yaabo inuu ku guulaysto wareega koowaad ee saddex boqolkiiba saddex iyo weliba hal marka loo eego boqolkiiba sagaal ka mid a codbixiyaasha ee aan weli go-aansanin dhinacyadii ay aadi lahaayeen kuwaasi oo u badan haween da-doodu weyn tahay oo ku nool miyiga gobolada galbeedka iyo weliba ee gobolka xeebta dabcan sahanka inta aanu qodsi markaasi gudaha usii gelin dhegeystayaal halkan waxaa marka hore ku cad amaba warbixinta siday sheegayso inta waxaa weli badan ayaa leeyahay dadka loo yaqaano undecidedka yacni dadka iyagu ama weli go-aansanin inay codeeyaan ama garan ciddii ay u codeyn lahaayeen ama dadka iyagu aan rabinbo inay codeeyaan dabcan waa saddex qeyb ay u kala baxayaan kuwo ma rabaan inay codeeyaan kuwana waxa markaasi ay ku wareersan yihiin ciddii ay u codeyn lahaayeen kuwana waxa ay leeyihiin dabcan boqolkiiba boqol ma ahan ma codaynaa ama waanu iska dhaafnaa ay leeyihiin waa dadka iyagu markaasi undecidedka waatana tiro aada u badan laakiin marka aad fiiriso xisaabta hadda halkan ay taalo boqolkiiba afartan iyo kow marka raila ninkan william ruto la siiyo undecidedkana waxa ay gaarayaan ilaa iyo sideed ilaa iyo toddobo haddii loogu daro william ruto weli falanqayaashu waxay leeyihiin uma suurtagelayso in boqolkiiba konton uu markaasi helo konton iyo kow weliba waa tirada laga doonayo inuu keeno si isagu u noqdo ninka guulaystaha ah sidoo kale xisaabtu marka aanu kusii soconno raila odinga maadaama boqolkiiba afartan iyo toddoba uu haystay aan leeyahay waxaa suurtagal ah in markaasi haddii loogu kordhiyo saddex ama afar ka mid a dadkan iyagu markaasi amaba si kala daawino haaf ama kala bar dadka iyagu weli undecidedka ah ee aan go-aansanin si fudud ama si sahlan ayuu ku helayaa ayaa la leeyahay in markaasi codadkaasi uu ku guulaysto caanimada mister odinga ayaa ah midda ugu badan ee dadka reer magaalka ah ayaa leeyahay dabcan dadka iyagu magaalka reer magaalka marka ola jeedo dadka magaalada ku nool ayaan ola jeeda ama caasimadaha ama abban waxaa loo yaqaano yacni inta badan raila odinga dadka taageeraya waa dadka urban places waxaa ka mid ah nairobi mombasa oo kale nakuru oo kale ayaa ka mid ah dadka iyagu tuulooyinka jooga laakiinse inta badan waxa ay taageerayaan william ruto waxaa leeyahay boqolkiiba kow iyo konton sida sahanka warbixinta ay sheegayso boqolkiiba kow iyo konton ayaa markaasi taageeraysa dadka magaalada jooga raila odinga iyo weliba ragga codbixiyaasha ah sidoo kale markii la eego ragga iyo dumarka inta badan ragga reela ay taageerayaan sida warbixintu ay maalinkii shalay aheyd soo sheegtay waana boqolkiiba konton iyo labo waxaa kale oo ay markaasi ku badan tahay aa leeyahay dadka waaweyn ee soddon iyo shan ka weyn ama u dhexeeya da-da soddon iyo shan ilaa da-da konton sano intaasi waxa ay dadkaasi iyagu yihiin kuwa ka dambeeya raila odinga yacni waxay leeyihiin thirty five plus waa raila odinga dhankiisa ay jira sidoo kale dhanka william ruto markaanu eegno caanamadiisa ayaa ah midda ugu sarreysa ee dhallinyarada dhallinyarada ayaa inta badan waxay taageerayaan william ruto weliba kuwa markaanu eegno da-da u dhexayso siddeed iyo toban iyo afar iyo labaatan dhallinyaradaasi dhanka raila ruto ay u badan yihiin waana boqolkiiba afartan iyo lix dhallinyarada da-doodu u dhexayso labaatan iyo shan ilaa soddon iyo afarna waxa ay taageerayaan ama taageerada ugu badan ay weli u muujinayaan william ruto waana boqolkiiba afartan iyo saddex iyo dumarka oo boqolkiiba afartan iyo laba ah dabcan dumarka iyagana waxay taageerayaan william ruto intooda badan ayaanu ka hadlayna yacni taageerada ugu badan halka laga soo hoyanayo meesha waa la isku dhadhow yahay laakiinse inta badan markii loo eego dhegeystayaal mister odinga ayaa hogaaminaya inta badan gobolada dalka halka docor ruto uu isna si cad hogaanka ugu haya keliya ayaa leeyahay gobolada rift valley iyo mount kenya sideedda gobol ee dalka ee in ka badan shan waxaa hogaaminaya eh, royla odinga laakiin ruto keliya laba gobol ayuu hogaaminayaa sida warbixinta ay sheegayso inta badana falanqeyaasha marar badan ay ku celceliyeen waa gobolada rift valley iyo weliba gobolka mount kenya ama gobolka dhexe ayaa ah gobolada uu markaasi hogaanka u hayo Eh, dabcan warbixinadan ayaan si qoto dheer u eegi doonaa dhegeystayaal ismaamulada ayaanu tegi doonaa sidoo kale waxaanu tegi doonaa gobolada ayaan iyaguna si kala qadqaadi doonaa waxaanu sidoo kale eegi doonaa eh, halka ay xisaabtu iska qaban laadahay in markaasi eh, ay noqonayso waxa loo yaqaana round two wareega labaad loo gudbi doono arrintan marar badan ayaa laga digay ilaa labadii kun iyo kow iyo- kow iyo labaatankii markii ay soo baxaan sahanada iyo sidoo kale warbixinada noocana ayaa laga digay laakiin iyadoo maalmo ay kaarsan tahay doorashada ilaa iyo hadda weli boqolkiiba konton cid gaarta ayaa laleeyahay waana meesha laga doonayo waxa keliya lagu gaari karo boqolkiiba kontonna waxaa laleeyahay waa in dadkaasi undecidedka loo yaqaano ama dadka weli iyagu aan go-aansanin inay meel ay aadaan las- markaasi la shukaansado lana eh, dhankooda ay usoo weecdaan mr odinga waxaa leeyahay eh, marka la eego gobolada ayaanu eegi doonaa intaas maamulada u gudbin Eh, gobolka xeebta reela ayaa hogaaminaya boqolkiiba konton iyo lix ayuu halkaasi taageerada ka haysta ayaa leeyahay dabcan waxaanu eegayno waa sahanka ee doorasho ma ahan amaba waxaanu eegayno waa warbixinta lasoo saaray imika boqolkiiba konton iyo lix ayuu haystaa ama gobolka xeebta ka haysta reyla isagayaan hogaaminaya ruto boqolkiiba soddon oo keliya ayaa halkaasi eh, uu ka helaya leeyahay lowa eastern marka la eego waxaa halkaasi eh, oo reyla uu hogaaminayaa boqolkiiba lixdan iyo toddobo halka ruto uu boqolkiiba toddoba iyo labaatan haysto gobolka nyanza waa halka reyla uu ka soo jeedo boqolkiiba toddobaatan iyo sideed ayuu halkaasi ka haysta rutona boqolkiiba toban iyo laba oo keliya ayuu ka haysta caasimadda nairobi ama ismaamulka nairobi ama gobolka nairobi boqolkiiba lixdan ayuu ka haystaa royla odinga ruto boqolkiiba soddon iyo labo oo keliya ayuu ka haysta marka waxaanu sheegnay in gobolka xeebta uu reyla ugu badan yahay ismaamulada halkaasi waa mombasa kuale kilifi tanariva lamu taita taveta lowa eastern markaanu eegno kitui ayaa ku jirta machakos ayaa ku jirta maqueni ayaa ku jirta dabcan waana kalonzo factor waxaa loo yaqaano ama halka uu kasoo jeedo kalonzo musyoka oo isaguna u ballanqaaday inuu siinayo jagada eh, waxaa loo yaqaano eh, ra-iisul wasaaranimada amaba wasiirka markaasi ugu weyn ee wasaaradda ama cabinet secretary ya dhegeystayaal gobolka nyanza north nyanza waxaa loo yaqaano kisumu siaya iyo homabey ayaa ka mid ah nyanza south migori kisii iyo nyamira ayaa sidoo kale ka mid a ruto ayaanu eegaynaa waxaa leeyahay meelaha uu sida cad u hogaaminayo waxaa ka mid ah central rift waxaa loo yaqaano ama central rift valley boqolkiiba lixdan iyo toddobo ayuu ka haystaa reyla saddex iyo labaatan oo keliya ayaa halkaasi uu kasoo hoyin lahaa mount kenya east ama bariga mount kenya toddobaatan iyo sideed ayuu boqolkiiba william ruto halkaasi ka helaya halka reyla afar iyo toban oo keliya uu ka heli lahaa halka galbeedka mount kenya ama mount kenya west loo yaqaano ruto uu ka heli lahaa boqolkiiba lixdan iyo labo halka reylana uu heli lahaa boqolkiiba afar iyo labaatan dhegeystayaal sida saxanka ku cad marka central riftigaasi uu Re- ruto inta badan ka heli lahaa codadka haddii aanu egno waa singisho ee ka mid ah elgeo marakwet ee ka mid ah nandi ee ka mid ah baringo ee ka mid ah nakuro ee ka mid ah kericho ayaa ka mid ah weliba bomet ayaa sidoo kale qayb ka ah dhegeystayaal inta markaasi eh, aanu u jeedno Eh, waxa aanu sidoo kale eegeynaa eh, waxaa laleeyahay meelaha sida aadka ah marka eh, lagu tartamayo ama gobolada sida warbixinta ay sheegayso ee waxaa loo yaqaanaa title contester ayaa leeyahay yacni la isku riixayo la isku awood sheeganaya halkaasi ninkanna uu leeyahay halkaasi anagaa ku badnaan lahaa ninkana halkaasi anagaa ku badnaan lahaa leeyahay waxaa ka mid ah ee, gobolada markaasi waqooyi northern loo yaqaano odinga waxa uu haystaa boqolkiiba afartan iyo lix rutona boqolkiiba afartan north rift ayaa ka mid ah odinga wuxuu haystaa boqolkiiba afartan iyo labo rutona boqolkiiba afartan iyo saddex south rift ayaa sidoo kale ka mid ah odinga boqolkiiba konton iyo laba ayuu ka haystaa halka ruto boqolkiiba afartan uu halkaasi eh, sida sahanka warbixintu ay sheegayso uu ka haystaa dhegeystayaal laakiin waxaa leeyahay gobolka galbeedka markii la eego reyla ayaa ugu horeeya laakiin boqolkiiba konton iyo saddex ayuu eh, ayuu helayaa reyla Eh, dhibka waxaa leeyahay waxay ka jirtaa undecided votka ayaa al- halkaasi aad ugu badan yacni dadka iyagu weli aan go-aansanin dhinacii ay aadi lahaayeen ama qofkii ay siin lahaayeen oo dadka dhanka iyo gobolada waqooyi marsabit isiolo garissa wajiir mandheer ayaa ka mid ah eh, dhegeystayaal Eh, markaanu eegno eh, warbixinta iyo weliba ismaamulada eh, warbixinta dabcan ipsos ayaanu eh, ayaanu markaasi eegeynaa Eh, waxaan ogsoonnahay shirkadan inay ka mid tahay kuwa eh, ugu caansan ee soo saara eh, warbixinada iyo weliba sahanada iyo raay ururinta inay markaasi soo saaraan Eh, laakiinse waa markii ugu horreysay sanadkan ee ay soo saareen raay ururinta waana maalinkii shalay heed ayay ku dhawaaqeen waxay leeyihiin ismaamulada baringo ee dabcan eh, halkaasi ra- ruto ayaa hogaaminaya bomet waxaa hogaaminaya ruto bungoma waxaa hogaaminaya ruto busia waxaa hogaaminaya raila elgeo marquet waxaa hogaaminaya ruto embu waxaa hogaaminaya ruto garissa laakiin raila ayaa hogaaminaya boqolkiiba siddeetan ayuuna ku hogaaminaya ruto keliya boqolkiiba lix ayuu ka haysta ayaa leeyahay ismaamulka garissa waa taageerada sida ay sheegayso sahanka ipsos dhegeystayaal homa bay raila ayaa hogaaminaya isiolo ruto ayaa hogaaminaya kajado raila ayaa hogaaminaya kakamega raila ayaa hogaaminaya kericho ruto ayaa hogaaminaya kiambu ruto ayaa hogaaminaya kilifi raila ayaa hogaaminaya kirinyaga ruto ayaa hogaaminaya kisii raila ayaa hogaaminaya kisumu raila ayaa hogaaminaya kitui raila ayaa hogaaminaya kwale raila ayaa hogaaminaya laikipia markaanu eegno ruto ayaa hal hogaanka u haya lamu waa dhanka iyo raila machakos waa dhanka iyo raila makweni waa dhanka iyo raila mandera waxaa leeyahay ruto ayaa hogaaminaya boqolkiiba konton iyo tod- konton iyo shan halka raila uu haysto ama ismaamulka mandera uu taageero ka haysto boqolkiiba soddon iyo shan ayaa leeyahay dhegeystayaal haddii aan kusii soconno mandera markaan ka gudubno marsabit ruto ayaa hogaaminaya ayaa leeyahay sidoo kale meru ruto ayaa hogaaminaya migori raila ayaa hogaaminaya mombasa waa raila muranga waa ruto nairobi waxaa dabcan hogaaminaya eh, ninka lagu magacaabo raila odinga nakuru waxaa hogaaminaya eh, ninka lagu magacaabo eh, waa william ruto nandi waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo william ruto narok waa ruto nyamira waa raila nyandarua waa ruto nyeri waa ruto samburu waa raila siaya waa raila taita taveta waa raila tanariva ruto tarakanithi ruto tranzoia raila turkana raila wasingisho dabcan waa meeshuu ka soo jeedo william rutoe isaga ayaa hogaaminaya vihiga waa raila wajir haddii aanu eegno raila ayaa isna hogaaminaya boqolkiiba konton iyo kow ayuu heli lahaa ayaa leeyahay maanta haddii codaynta la qaban lahaa rutona boqolkiiba afartan iyo sideed ayuu halkaasi ka heli lahaa west pocot ruto ayaa hogaaminaya waana boqolkiiba toddobaatan ayuu halkaasi ka heli lahaa dabcan waa ismaamulada ee si guud markaanu eegno ismaamulada gobolka waqooyi iyo beri iyaguna waxaa moodaa in dhanka william Ru- eh, eh, aan rahdee dhanka raila odinga ay u badan yihiin eh, weliba badnaashadaasi waxaa keenaysa dhibcaha la siiyey ee gaarisa oo iyadu iminka warbixinta ay ku dartay inay tahay meelaha ugu badanba xitaa ee raila odinga uu taageerada ka haysta waxay ka mid tahay shanta shanta xitaa maaha saddexda ismaamul ee ugu sarreysa ee taageerada ugu badan ee raila siiyeen ayay ku daraysaa ismaamulka garissa dhegeystayaal Eh, dabcan waana markaanu eegno park county waxa loo yaqaano ama ismaamul walba iyo waxa halkaasi uu ka helaya ayaanu eegaynaa dhegeystayaal Eh, rayo ururinta ipsos ee kenya waxaa la qabtay eh, ka hor doodii musharaxiinta madaxweyne ee u dhexeysay saddex iyo labaatankii iyo weliba lix iyo labaatankii bishii toddobaad ee luulyo dhegeystayaal ee sanadkan iyo weliba waxaa sidoo kale la qabtay dooda kadib oo ahayd eh, waa toddoba waa toddoba toddoba iyo labaatankii ilaa iyo soddonkii eh, bishii aanu soo dhaafnay yacni eh, laba qeyb ayaa loo kala bixinaya dooda musharaxiinta madaxweyne inta loo qabanin ka hor waa saddex iyo labaatankii iyo lix iyo labaatankii ayaa markaasi co- la sameeyey rayururinta kadib doodii kadibna sidoo kale waa lagu celiyey oo toddoba iyo labaatankii ilaa soddonkii intii udhexeysay ayaa markaasi la qabtay dadka waaweyn ee da-doodu tahay ama ay ka sarreyso eh, toban iyo siddeed sano ayaa markaasi eh, la weydiinayay su-aalaha kuwaas oo diiwaangashan codbixiyaal ah oo iyagu markaasi eh, kaarka codaynta sita ama kuuraha waxaa u taqaaniin ay haystaan kuwaasi oo gaaraya lix kun boqol iyo shan dabcan dhammaan afartan iyo toddobada ismaamul ayaa loo eegay sida ay u kala qeybsan yihiin dadka amaba sida ay u kala badan yihiin marka la eego ismaamul walba ama gobol walba waxaa la siiyey tiro dad ah oo markaasi la wareysanaya ama su-aalahaasi marka la weydiinayo si foolka foola iyo weliba heero qoys ah ayaana su-aalaha loo weydiiyey waa sida uu sheegay ninka lagu magacaabo samuel mudoka waa agaasimaha xarunta horumarinta cilmi baarista iyo qiimeynta ee shirkadaasi ipsos oo warbixinta soo saartay maalinkii shalay dhegeystayaal waxyaabaha inta badan ee markaasi kala saari doono codaynta ayaa noqon doonta siday usoo baxaan codbixiyaasha iyo weliba dadka aan iyagu weli go-aansan ciddii ay dooran lahaayeen dhegeystayaal yacni waxaa la sheegayaa designing factor waxaa loo yaqaano waxaanu sheegnay in markaasi qoorta laiskula jiro la isku dhow yahay walow laleeyahay saadaashu ee dadka iyagu aan undecidedka haddii rayla halaho yar xitaa ay saa u durjaan inuu helayo boqolkiiba konton iyo weliba hal oo uu gaarayo ama waxaa loo yaqaano laakiin haddana waxyaaba waxaa jira ayaa leeyahay maalinta codaynta waxaa loo yaqaana designing factor kala saari doona labada nin waxaa ka mid ah dadka siday usoo baxaan ama turnout waxa loo yaqaano yacni boqolkiiba siddeetan iyo weliba dhowr ayaa lagu qiyaasay hadda in dadku ay codeyn doonaan waa kuwa iyagu cododka leh ama kuurahooda halkaasi goostay laakiin waxaa leeyahay haddii ay kasii bataan intaasi waxaa suuragal ah labada nin mid inay faa'iido u noqoto waxaa kaloo go-aamin doono waxaa sidaasi ay tahay dadki iyagu weli aan go-aansanin ciddii ay dooran lahaayeen ama desirfactors dadka ay dad qofkii ay aadaan ama codadka ay siiyaan qofkaasi isna waa uu soo kacaya ayaa leeyahay dabcan oo waxyaabaha inta badan iminka diiradda la saarayo warbixinada dabcan aanu soo sheegnay ee la sameeyey shirkadda tifa ayaa muujinaysa sidoo kale in rayla uu heli karo ama ismaamulka nairobi uu ka heli karo boqolkiiba konton iyo labo halka kajara uu ka heli karo boqolkiiba afartan iyo afar rutone boqolkiiba soddon iyo afar uu ka heli karo nairobi kajaadana uu ka heli karo boqolkiiba soddon iyo sagaal dhammaan meelahaasi waa looga horeeya dhegeystayaal infotrak ayaa muujisay in rayla uu heli lahaa boqolkiiba afartan iyo sagaal codadka halka ruuto ay dooran lahaayeen waa boqolkiiba afartan iyo laba dhegeystayaal waa codadka markaasi guud ahaan la bahalkalenaya ama markaasi la ridaya dhegeystayaal ayaa markaasi halkaas noogu cad warka ayaa food inagu soo haya aad maqli doontaan dhegeystayaal daqiiqadaha soo socda dabcan laakiin warbixinadaasi ayaan kusii soconaynaa warbixino kaloo aad u tiro badan oo qoto dheer ayaa miiska inoo saaran waata dhegeystayaal intaanu warka u gudagelin aan soo qabto mid ka mid ah adeega barnaamijka waa barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa in ay ku dhisto ama ku dhisto guulihii ay kenya ka gaaray dhinaca caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda ka hortaga helitaanka dhabta ah ee caalamiga ah iyo adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka oo taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga loo yaqaana g b v ama gender based violence iyo hoosedhigista dhaqamada waxyeelada leh accelerate waxay diiradda saari doontaa toban iyo saddex ismaamul oo aan markaasi ama ay adag tahay in la gaaro sida west bocot elgeo maraquet homabey kajado kwale nairobi samburu garissa mandera marsabit baringo kilifi iyo narok kuwaasoo wadaaga caqabadaha guud ee aan kor ku soo sheegnay haweenka waa xubin aad muhiim ugu ah bulshada dhegeyste hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo ama waa habaryar iyo intaasi in ka badan waa kii abwaankii weynaa abwaan maxamed ibraahim waa same hadaraawi yiri kuma gala adduunyada ninna gooni socodkoo marwo garasho dheerba ninka ragga u gudinoo iyadoo iyadaa guddoonkiyo garhaya naftaadiyo gaadiidka reerkiyo gurguurashaaga noqotee arrin kula gorfaysee haddaan gaari kula jirin ilaa noloshu guul ma leh ayuu yidhi dabcan ee waa wuu sii soconayaa gabayga laakiin halkaasi ayaanu ku dhaafeynaa waa fahamke dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo tacadiga noocyada kala duwan ee loo geysto dumarka bulshadu waa inay ilaalisaa dumarka gabdhaha yar caruurta iyo kuwa u nugul ee bulshada waxaa muhiim ah dhegeyste in aad markaasi taageertaan haweenka loo geystay tacadiga jinsiyadeed oo aadan fuquuqin ama tagoorin gaar ahaan kuwa ka badbaaday sida kursiga iyo noocyada kale haddii aad takoortaan hablaheena intii lasoo markaasi dhoweyn lahaa xaq- xaggeed rabtaan markaa inaad aadaan dhegeyste ama halkaasi aad adigu aado haddii aad soo dhoweyn wayso ama aad ka jeesatid waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacadiga gud- markaasi u gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xil saaran inay arrimahani la tacaalaan si tallaabo sharciga looga qaado kuwa dhibaatada geystay ragga iyo dumarka da'da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqan xumo ama dhaqamo xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinka fircowniga iyo xila midka ah oo ee dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m iyo waxyaabaha la halmaala dumarka iyo gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda tani waxay wax ka qabanaysaa ka hortaga cudurrada lagu kala qaado galmada oo ay ku jiraan h i v xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimashada iyo weliba hooyada iyo bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiima hadday dhibaatadan timaadana waxaa laga maarmaan ah inaadan xarumaha caafimaadka iyo weliba khabiir caafimaad aad la aado si ay u helaan daryeel caafimaad oo ay uga badbaadi karaan dhegeystayaal dhegeystayaal arrimaha siyaasadda ayaanu kaga hadlaynaa si gaara waxaanu ku eegeynaa sahanadii iyo sidoo kale warbixinadii ugu dambeeyey ay soo saarayaan shirkadaha iyagu markaasi sameeya sahanka iyo waxaa loo yaqaano pols dhegeystayaal ama election pols ee kaasi oo muujinaya ilaa iyo ku dhowaad saddex iyo afar shirkadood muujinayaan in raila odinga uu yahay musharaxa haddii maanta doorashada la qabto ee ku guuleysan lahaa ee iyaga oo markaasi siiyey ilaa dhowr iyo afartan afartan iyo sagaal afartan iyo toddobo ilaa iyo afartan iyo sideed kala siiyey waa codayntii weliba afartan iyo lix dabcan ayuu kala haystaa ee ilaa iyo hadda ray ururintan ee kuwii ugu dambeeyey ma jiro musharax ilaa boqolkiiba konton iyo hal helay waana waxaa laga doonaya in musharax kastaba halkaasi ee, uu keeno arrintaasi suurtagal ma noqonaysa sidee looga gudbi karaa in sidoo kale aan la aadin wareegan labaad ee, iyadoo sidoo kale ay badan yihiin tirada ee, waa dadka iyagu undecidedka loo yaqaano arrimahaasi aanu barnaamijka ku eegi doonaa saaxiibada sidoo kale fursad waan siin doonaa qaybtan labaad balse aan soo qabto ee, qadar adeeg ee qaybta ka ah barnaamijka waana shirkadda safaricom shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefon four g oo casri ah iyaga oo ku iibsanaya labaatan shilin maalin walba safaricom ayaa waxay doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan ee fursadaha internetka sida waxbarashada iyo weliba waxyaabaha la midka ah waxaad haddaba dhegaysta iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neon ray pro ayaa waxaadna ku iibsani karaysaa labaatan shilin maalin walba fursaddan ayaa keliya waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaanaan kabambe ama tooslaha soomaalidu tidhaahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo qaar isticmaala three g adeega ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdoga lipa mdogo mdogo oo micnaheedu yahay tartiib tartiib u bixi adigoon deg deg u qabin tusaale dhegeyste markaad haysato telefoonka casriga oo aad internetka u isticmaali karto ayaa waxaad kaga faa'iidaysani kartaa waxyaabo badan sida inaad ka barato xirfad cusub google-ka ayaad wax ka baari kartaa waxa aad adiga doonaysay halkaasi keeraysa telefoonka waxaad u adeegsani kartaa inaad guriga kasoo iib- eh, markaasi kasoo shaqayso oo aad isticmaasho tilmaamta qariirada google sawir ayaad ku qaadani kartaa waxyaabo kaloo aad u tiro badan oo aad ku samayn kartaa waxaan la- markaasi dabcan jiray nin saaxiibo aan nahay oo ka shaqeeya tagsiga isagoo u kala goosha xaafadaha nairobi macaamiishana waxay ku kala nool yihiin xaafado kala duwan marka waxa uu ii sheegay inuusan ku rafaadeen xaafadaha iyadoo nairobi uu wadooyinkoodu aad aad u tiro badan yihiin sidoo kalena qofkii aan halkaasi garanaynin ku lumayo muxuu sameeyaa muxuuna adeegsadaa dabcan wuxuu isticmaalaa qariirada google-ka oo uu ku tago hadba halka uu doonayo shaqadiisuna sidaasi ayay ugu soconaysaa dhegeysto adigaba waad ka faa'iidaysani kartaa oo soo iibso labaatan shilin oo keliya taleefonka neon roya safaricom waxaana ka mid ah sida gabadha inay ka barato ama gabdhaha dhammaan ay ka bartaan cunno karinta noocyadeeda kala duwan dabcan waxaase ayaad cilaansaarta ayaad cilaansaarka ayaad ka baran kartaa qurxinta dumarka iyo wixii la midka ah waxaaba intaa kusii dheer inaadtanoo dugsiyada la xiray aada caruurtaada uga faa'iideyni karto waxbarashada qaabka online-ka ah macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiidhiyaan inay u qalmaan taleefonka neon ray pro iyo in kale ee fursadda lipa mdogo mdogo tani waxay micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso taleefonka casriga ah ama ka faa'iidaysan doontid dhegeyste wejiga hore fursadda lipa mdogo mdogo si aad u fiidhiso garaac star five four four hash kadib xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacag teesho waana inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ku aado kadib waxaad iibi- waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarisa five hundred bob ayaa bixinaysaa dhegeyste halka baaqiga ama balanska aad bixinaysid muddo sagaal bilood gudahooda waxaa loo yaqaano taasi ayaa fursad ku siinaysa inaad si tartiiba u bixiso haddii aadan fursaddan u haysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato taleefon casri ah waxaana diiradda la saarayaa dadka aan haysanin taleefon casri ah si aad u ogaato inaad heli karto waxaad garaacdaa xidig shan afar afar afar gees kadib xulo lipa mdogo mdogo dhegeyste waata dhegeystayaal aanu kasoo gudubno kana soo laabano arrimahaasi iyo weliba qadaradega qeybta ka barnaamijka dabcan waxaan ku guda jirnaa hogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda aanu ku eegenaa waxaa maanta diiradda saareyno waa iyadoo waxyar ka yar toddobaad markaasi ama ah, shan maalmood baan rahde ay ka harsan tahay doorashada sagaalka bishan mr raila omolo odinga ayaa musharaxa inta badan codbixiyaasha ay dooran lahaayeen waa sida ay sheegayso rayi ururin ama rayi ururin ama rayi ururinadii ugu dambeeyey ee halkaasi muujinayaan dhegeystayaal ilaa iyo way badan yihiin waa tiro aada u badan ee tifa paul haddii aanu eegno raila odinga waxa uu helaa ayaa leeyahay boqolkiiba afartan iyo toddobo halka william ruto uu helaa boqolkiiba soddon iyo sagaal ipsos haddii aanu eegno raila odinga boqolkiiba afartan iyo toddobo william ruto boqolkiiba kow iyo afartan nation media group raila odinga boqolkiiba afartan iyo sagaal william ruto boqolkiiba afartan iyo kow infotrack raila odinga afartan iyo sagaal boqolkiiba william rutona afartan iyo labo afar ayaan idiin sheegay afartaas waxay muujinayaan in raila odinga uu yahay musharaxa ee markaasi ugu badan uguna taageerada badan maanta haddii codeynta la qaado lahaane ee uu noqon lahaa ninka ku guuleysanayo doorashada dhegeystayaal dabcan ismaamulada iyo weliba ee gobolada ayaanu soo eegnay sidoo kale waxaanu soo eegnay waxyaabaha markaasi inta badan ee diiradda lagu saaraya laakiin dhegeyste ee waxaan leeyahay dadkan iyagu su-aalaha la weydiinayey waxyaabaha ugu badan ee walaaca ka muujinaya waxaa ka mid ah shaqaala-aanta unemployment waxa loo yaqaano sidoo kale ee waxa ay doonayeen hogaamiye ka hortaga musuq maasuqa iyo weliba arrimaha waxbarashada ee dad qof isagu markaasi diiradda saara haddii ahaan lahayd waxbarasho- waxbarasho bilaasha iyo sidoo kale in si qoto dheerasha loogu hayo wax- waxyaha waxbarashada iyo arrimaha waxbarashada waa saddexda wax ee kenyaanka inta badan iyagu doonayeen in laga xaliyo eh, sida warbixinta ay sheegaysa dhegeystayaal yacni waa shaqaala-aanta in wax laga qabta unemployment wax loo yaqaano in la ciribtiro musuqa iyo weliba arrimaha waxbarashada ayay leeyihiin waa saddexda waxaabood ee markaasi kenyaanka ay ka walaacsan yihiin Eh, sidoo kale waxaa leeyahay eh, keliya eh, dabcan eh, boqol saddexdii meelba hal ayaa waxa ay sheegayaan in wadanka uu yahay ma- mid markaasi jiha wanaagsan ku socda kalabar dadkan waxay leeyihiin wadanka meel wanaagsan kuma socdo waxaa leeyahay eh, markii laga soo tago arrimahaasi ee keliya dadka iyagu amaba undecidedka loo yaqaano haafkooda ama nuskooda ama kalabar haddii raila odinga ay siiyaan codadka taasi waxay micnaheedu tahay inuu isaga ku guuleysanayo doorashada oo wareega labaad aan la aadaynin ama ran ranaan waxa loo yaqaano riraan aan raade waxa loo yaqaano aan la aadaynin haddii dhammaantood boqolkiiba boqol ay siiyaanne ruto ay ugu ridaan sida warbixinta ay sheegayso yacni dadka iyagu undecidedka weli aan markaasi eh, sh- aanu go-aansanin halkii ay ku ridi lahaayeen waxaa la aadi doonaa riraan yacni ruto haddii boqolkiiba boqol haddii laba milyan oo cod ay ahaayeen labadaasi milyanba ruto ay ugu ridaan waa kuwa iyagu hadda aan go-aansanin waxaa la aadayaa riiraan ama wareega labaad sababtoo waxaa leeyahay eh, farqiga u dhexeeya raila iyo ruto ayaa yaro weyn dadkaasina dhammaantood waxaa markaasi ay sababi doonaan in boqolkiiba konton iyo hal rayla iyo rutoba ay helin laakiin eh, nus ka mid a dadkaasi haddii ay rayla ugu ridaan rayla waxa uu gaari doonaa boqolkiiba konton iyo hal taasi ayaana markaasi ka dhigaysa ayaa leeyahay in eh, eh, markaasi eh, doorashada halkaasi lagu soo gabagabayo Eh, the effect of wajakoya waxaa leeyahay waxba maahan iyo weliba ninkan kale lagu magacaabo wahiga mawre yacni iyagu wax saameyna kuma lahan mana ahan dadka sababaya in doorashadan wareegii labaad ama wareegii ugu dambe la aada dhegeystayaa ee saaxiibada ayaan fursadda siin doonaa daqiiqadaha soo socda laakiin waxaa sidoo kale arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha dalka mr huru kenyatta uu isagana qaybtiisa ka wado ololaha uu ugu jiro in raila odinga ee cod markaasi ee lo- la doorto amaba uu noqdo qofka hogaanka kala wareegaya maalinkii shalay aheed waxa uu ku sugnaa dhankaasi iyo maamulada ama gobolka galbeedka dalka ayuu ku sugnaa dhegeystayaal waxaana halkaasi uu hadallo kala duwan ka jeediyay hadalladaasi oo uu ku taageeraya raila odinga sidoo kalene uu sheegay in william ruto waa ku-xigeenkiisa uunan u qalmin mar kale in markaasi hogaanka uu qabto codkiisi aanu maqli doonaa madaxweynaha oo isagu arrimahaasi ka hadlayay oo sheegaya mar kale inuu isagu hogaanka waddanka la damacsan yahay lana doonayo in raila odinga loo doorto kenyaankana ku qancinayo inay isagu doortaan
Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake badala ya mdomo tamtamu tamtamu tamtamu tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya eh, moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu na mnawajua nyinyi, mnawajua kwa sababu kama siyo hiyo shida eh? kama siyo hiyo shida hii factory eh? leo ingekuwa mara ishirini ya ile iko leo. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Kama ingekuwa na watu waaminifu, kama ingekuwa na watu ambao wako na nia ya kusaidia mkulima wa miwa, kama ingekuwa na watu ambao wako na nia ya kuinua maisha ya wananchi wa Bungoma. Alright? Wengine wamekuwa wa mawaziri kutoka wakati enzi za Moi. Yeah? Kuna, kuna kitu ilifanyika hapa. kuna kitu ilifanyika hapa. Sasa wakati wametulia namna hiyo, sasa ndio watakuja kufanya. Sasa ndio wameona huruma kwa wananchi wa Bungoma. Ah. Nimekimbizwa mpaka nimetoa jasho, mpaka baba amekuja kuniokoa upande mwingine eh? Si mnaelewa vile nasema eh? Sasa hata nyinyi jameni, kwa heshima, na nauliza kwa heshima, kama mmekubali mtamuunga baba, mumpatieni pia jeshi yake ya kufanya ka jeshi yake ya kufanya ka ama ni namna gani? Si ni namna hiyo? Wenzangu wa Bungoma, wenzangu wa Bungoma, msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba, nawaambia. Afa- watahay codkaasi waa madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta oo isagu u ololeynayaa eh, musharaxa isbaheysiga zimiolo moja wan kenya eh, raila odinga sidoo kalena eh, shacabka eh, uga digaya inay doortaan ku-xigeenka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa isaga Eh, dabcan eh, arrimahaasi ayaa sidoo kale qeyb ka ah eh, waa warbixinadan lasoo saaraya eh, eh, imika aanu ka hadlayna maanta dhegeystayaal eh, afartaasi eh, warbixin ama saddexda haddii aan si kale u dhigaba eh, infotrack iyo sidoo kale eh, tifa iyo weliba ipsos dhammaantood waxay sheegayaan in raila odinga uu yahay ninka eh, taageerada ugu badan eh, markaasi haysta sidoo kalena ninka inta badan haddii maanta doorashada la qaban lahaa ku guuleysan lahaa laakiinse ma uusan guuleysteyn ayaa leeyahay ilama boqolkiiba konton iyo hal uu codad ka helo dhegeyste haddaba arrimahan eh, waa dabcan waa eh, warbixinada si aanu soo sheegnay iyo weliba in markaasi eh, eh, boqol boqolkiiba konton iyo hal ama fifty plus one la helo ee sida markaasi ee, waa reraankan loo yaqaano amaba in wareega labaad la aado ee sidee looga gudbi karaa in wareegaasi aan la aadin arrintaasi sidoo kale suurtagal ma noqonaysaa waa qodobka aanu barnaamijka ku eegi doono iyadoo raay ururinta ama dhammaan kuwii ugu dambeeyeyba ay muujinayaan inaysan jirin musharax- musharax heli kara boqolkiiba konton taasoo micnaheedu tahay in wareega labaad la aadi karo Wal- laakiinse waxaa jira sidoo kale sidaanu soo sheegnay ee dadkan iyagu aan weli eh, go-aansanin halkii ay kuurahoodii geen lahaayeen laakiin iyadoo sidaasi ay tahay waxaa macquul ayaa leeyahay in dadkaasi ay isku soo bixi waayaan sidoo kale waxaa macquula in dadkaasi ay hal dhinac aadaan halka dhanka runtu hadday aadaan waxa- eh, waxay leeyihiin khubaradu waxaa macquula in isaguna weli uu gaari waayo boqolkiiba eh, konton iyo kow laakiin dhanka raila haddii aadaan ama xitaa kalabar dadkaasi uu ka helo waxaa macquula inuu helo eh, boqolkiiba konton iyo kow sidaasina uu ku noqdo eh, madaxweynaha shanaad ee wadanka bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo weliba eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ee dhegeystayaashu soo beegsan karaan si barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka arrimaha siyaasadda maanta arbacadan ay qeyb uga soo noqdaan si markaasi fikirkooda iyo weliba ra'yigooda ay noola soo wadaagaan si gaara qodobka aanu barnaamijka ku eegeynay waa warbixinadii ugu dambeeyey sahanadii ugu dambeeyey oo sidoo kale aan filaya inay noqonayaan kuwii ugu dam- kuwii ugu dambeeyey ee lasoo saara ka hor doorashada maadaama shan maalmood oo keliya doorashada ay ka harsan tahay raila ayaa la leeyahay waa ninka ugu cadcad afarta iyo weliba saddexdaba waxay muujinayaan sidaasi laakiinse haddana waxaa laga digayaa waxaa loo yaqaana riiraan in markaasi mar kale ee, wareegga labaad la aadi karo laakiinse wareegaasi labaad waxaa looga gudbi kara ayaa laleeyahay dabcan in eh, dadka iyagu undecidedka ah amaba weli aan go-aansanin inay codeeyaan ay aadaan amaba nus uu ka hela raila haddaba sidee loogu gudbi karaa inaan la aadin wareegan arrintaasi sidoo kale suurtagal ma noqonaysaa mise weli halkeeda iyo sahanadan ay weli taagnaanaysaa oo xisaabtus ma keenayso ayay ahaanaysaa bal dhegeystaha u waree maanta fursadda aan u siinayo barnaamijka star f m hallow Ah, ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal kaloo aad u tira badan ayaa wicitaanadii ugu jira wicitaanka waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo qadka kale tooska eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan ayaad naga soo wici kartaa dhegeyste si barnaamijka aad qeyb uga soo noqoto sidoo kalena fikirkaada aad inoola soo wadaagto bal saaxiibada kale ee wicitaanada ku jira ayaan mar kale dib ugu laabanaya dabcan arinta aanu markaasi barnaamijka ku gorfaynayna maanta haddii aad soo dhageysatay ee qeybta ugu horey weliba qeybihii dhexe barnaamijka aan uga soo hadalnay arrimaha la xiriira sahanadaasi iyo warbixinada ee iminka lasoo saaraya ee shirkadaha iyagu sameeya ee waxaa loo yaqaano ee- ee dabcan waa pols amaba in markaasi raay ururintaasi ay soo sameeyaan ee saddex ayaanu soo sheegnay ee saddexduba waxay tilmaamayaan in iminka raila odinga uu noqonayo ee shakhsiga ee inta badan dadka ay taageersan yihiin ama kenyaanka ah ayna ku qanacsan yihiin laakiin weli uusan gaarin halkii laga doonayey oo uu u baahan yahay codod kale hallo star f m
halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
maxamed gababa waxaan kusoo dhaweynaya maxamed halkee joogtaa
shaygayga aan hadda halkee joogtaa
gababa waa garte barnaamijka waa la socotaa
gababa
yaa ka gudbaya maxamed waxaa moodaa in uu codku ku dheer yahay oo uu isdhegeysanayo ma suurtagelayso inuu barnaamijka kasoo qayb noqdo dabcan iska gaabi raadiyaha xigahan siinaya star f m hallow halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haa walaal waa maxamed ibraahim maxamed oo kauntiga magaalada khalis xiriir aad baan kusoo dhaweynaya maxamed
aad oo aad waan magsanaynay warbixinta een, sahanka een, een, musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha haa
aniga lama yaabani een, sahankooda een, maadaama xisbiga o d m uu taagan yahay een, anaga awal oo guulaysan jirnay mhm een, kali kali awal yacni een, een, isdabamarin wax dhaqashada jirnay ma garatay haye
laakiin hadda haddii dowladda xaggeeda ay soo jirto ay ka sheegi jireen haa
haatan yani eh, in yani saameyntaas ay ku yeeshaan eh, codadka eh, gobolka iyo deegaanada eh, waa macquul ma garatay waa garta
marka eh, sanadkan hadday guuraysan waayaan dee ama ma- marka waa wax kale ma garatay waa garta laakiin eh, arrinta laga digaya ah in eh, boqolkiiba konton iyo kow la heli waayo codadka oo raila amaba ninka ku guuleysanayo uu heli waayo
Eh, waa macquul waa macquul ayaga hataa dadka badan ama wareysanin haye dad kooban bas ay wareysteen marka haddaad tiri deegaanada kulli ninkaan musalxiinka kulli waa ku baangaystay mhm
wuxuu kala gistay xisbiga madaxweynaha iyo xisbigiisa ma garatay sax mara ninkaan waxa ninkaan wuxuu ogay in waxa baangaystay marka insha allah laakiin waa la ogaa doonaa dagaalka bisha insha allah waa garta marka xaaladdan waxaa moodaa inay yani xaggiisa ay u janjeerto Eh, dhankee
markaan Raila Odinga inay u janjeertaa moodaa xaaladda markaan qiimeeyey waa garta maadaama uu dhihi jiray aniga waa la dhici jiray eh, haatanna waa dawladdii xaggiisa u jirto haa
dawladda ay wax la wado marka yaa dhaca marka isha hadiiba dawladda wax la wado waa garta marka macquul waa ninety ninety nine percent inuu guray aad baa umahadsan tahay
insha allah
saaxiibkaasi uu mahadsan yahay ee wuxuu ahaa maxamed dhankaasi iyo mandheera waa nooga mahadcelinaya qaab ka nagsan ee barnaamijku qeybta uga soo noqday saaxiibada xiga star f m hallow hallow star f m hello waa kusoo dhaweynaya
sifican waa cusmaan haye cusmaan
waa dhow horta nin yahow dee horta ilaahay baa garanaya cid ku guulaysan doonta haa lama saadaalin karo mhm
waxa weeye meeshaan waxa weeye nabad la kuulaysa markuu rito inta dee ku codaynaysa haa oo la tiriyo haa unbaa la ogaan karaa aad iyo aad ruux lagu ogaan karo maxaa yeelay dadku inta badan lama waraysanin moogta mhm
waxa weeyaan een, ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala laakiin anigu waxaan isleeyahay markii furaha la rito oo codka la tiriyo unbaa la ogaan karaa sax
cid loo qiyaasi kara hadda ma jirto mhm waa rayla ruto mina lama dhigi karo waa garta marka anigu waxaa leeyahay horta aan laga hordhicin ra'i caroorintu iyadu dee waxaa weeye moog tahay dadka dhan ma waraysanin haa in yaroo laga yaaba iska jecesha rayla in la waraysa haye
marka anigu waxaan isleeyahay ninka odagaa inuusan saari doon ruto waan isleeyahay haye
marka hala gaara le waktigeeda laakiin hadda mid lagu qanci kara ma runtaas waa garta adiga maadaama aad runta taageersan tahay arrintaa kuma qanacsanid cusmaan ma kuma qanacsane aad baa umahadsan tahay ruutuna guulaysan doonaa mise waa mahadsan tahay waa tahay eh, dabcan taageerayaasha eh, kenya kwanza iyo eh, maxaa- maxaa la u d a ku qanci maayaan eh, waa sahay- s- sahayda iyo weliba eh, raay ururintii sahankaasi aan raahde ku qanci maayaan waana social media xitaa markaa geshid twitterka aa geshid facebook aa geshid waxay ku leeyihiin waxaasi waa fake polls yani waxa kama jiraan ay ku leeyihiin kuwa qaar waxay ku doodayaan in dowladda ay tahay kuwa iyagu waxyaabahan eh, soo bursanaya kuwa qaarna waxay ku leeyihiin raila weligiiba sidaasi uu ahaan jiray doorashooyinkii hore oo isaga ayaa raayi-ururinta ugu oran jiray laakiin haddii dhegeystayaashan ka jaahil bixiyo dabcan raayi-ururinta qaybteeda markii la eego eh, ismaamulada dhan ayaa halkaasi la tegayaa eh, randomni waxaa loo yaqaano qof walba ismaamul walbo ruto hadduu ku taageero badnaa gobolka galbeedka waa la aadaya gobolka rift valley waa la tegaya sidoo kale waxaa la fiirinaya haddana cadadka iyo tirada dadkaasi gaaris hadda eh, ma ahan gobolka bartamaha iyo weliba gobolka waqooyi bari in isku dad laga wareysanayo gobolka bartamaha waxaa laga yaabaa in laba kun oo qof laga wareysto waqooyi beri laakiin afar qof afar boqol oo qof laga wareysto sababtoo isku dad maahan isku kuurana maahan waa waxyaabaha markaasi iyadana qaybta ka ah ee dhegeystayaasha inay fahmaan ay tahay halo star f m halo dhegeyste Hello.
Waa kus- Hello.
waa kusoo dhaweynayaa raadi asagaawi
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaamay waa kaa qaaday soo dhowow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso waxaan ka soo wacayaa meel layidhaha weelmareer oo baadiyo oo geel dhexdiisa waa garta inooga waran beelmareer weelmareer alxamdulilah waa fiicannahay lacagta iga go-aysaa kuuraha kolleyta lama xisaabin karo laakiin waxaan jecelnahay inuu hela ruto aad baa mahadsan tahay Ah.
saaxiibkaasi uu mahadsan yahay geelis ayuu dabcan foofistay aan filayaa subaxan laakiin wuu la socda arrimaha siyaasadda iyo dalka xigaha star f m hallow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu يوسف بكت وحسين جيس ما هو haye xuseen
وحواسية السياسة كذا بين السياسة عن إن لقى العائل ربن haa
وهو سيرك كوي حنطر تاجرتها haye
markaan ninka waxaan u arkaa macnaha raayadeeda sidaas yahay hadhow duqaan saa isku keenin kalalaasa Mhm.
isku qancina ninkan saaxiibkiisa oo markay handshake ay sameeyeen Mm.
soomaali waxay ku maamahday Eh.
baadidii kaa dhuntaa nin baa kuli daydaya daalna kaa badane Mm.
si aynan doonin inaad heshaadayn erta haye
marka sidaas ay ila agtahay aniga xaaladda sirka kuyir lagama sal gaarayi karo Eh, waxaan ka hadlaynaa laakiin waa ray ururinta
ururinta waxaa arkaa aniga hadda ra'yiga nafteyda saas ili yahay Mhm,
duqa meesha waa dabada laga wadaa nin dabada laga wadana mhm.
waa un goojinaya un sidii dibeedka oo kale sidaas aniga ra'yigayga ila tahay aad baa mahadsantaha xuseen star f m hallow
halo waa kusoo dhibinaya
ah magacayga waa faa'iid maxamed cabdi waxaan jooga xagareer haye faa'iida oo kusoo dhibinaya
een horta waxaa weeyaan shirkadan oo oo maaragtay warbixinta aruurisay haa
horta aniga ma aaminsanin maxaa u aaminsaneen waxaa u aaminsanen haa
afar qof oo la wareystama weeldooni oo ku taalla maaragtay lagdheera wax imaada ma laha horta haye een yumbis wax imaada ma laha haye damaajaali wax taaga ma laha waa garta laakiin wa- gaariso waa la tegey ma gaaris gaaris maxaa naga qusay annaga ilaa waxaan joognaa moogtahay faafi iyo lagdheera baan kala joognaaye waan waxaan filayaa sidoo kale in eh, tuulooyinkaasi la tegay laakiin siday dadka arkin dabcan warbixintu way ku jirta sidaan akhrinayo
marka aniga horta waxaa weeyaan een, aniga waxaan horta taageerayaa maaragtay ruto haye marka taa ayadana waan kasoo horjeeda aad baan uga soo horjeeda waana ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa sheegnay de carku qanciyaal eh, taageerayaasha eh, ruto iyo kenya kwanza eh, warbixinadaasi ayaa run ah Eh, dabcan xigahan siiniya star f m waa qadka ayuu ka baxay dhegeystahaasi dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jira mar kale star f m hallow waa kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
yaad dabdheera banaanay haye siyaad
horta waxaa weeyo elo walba ka cabsay maanta maxaan taagan eladan waa elada lixaas kugu qaada waa garta
wax badan baa ruuto rayla lalagda maanta maalinkii lalagdahay ma rayla maanta afar tatiir buu aroorsaday haye
way caddahay maanta gabarka anuku hataa saadaalin ee wuu ku jiraa sinuu gabarka ku jiraa rayla haye
oo dn bay dawladda u wareegtay wax walba haduu nafsi gaalka laftiisa marbu nafsi uleelawadawadlawadi maanta maalinka rasidahay maaha haye
ruuta wuxuu soo booba wuu soo booba wuxuu dhici kara wuu soo dhaca waktigiisa wuu qaatay baqdaar hanoo banay maanta maanta rayla baa ku baba baa dawladda kale maanta Eh, dabcan marka arrimahaas laga soo tago raay ururinta iyo weliba waxay ka hadlaysa ma fahansan tahay
waa fahansanahay intaas haba hadda ha dhaliilahayaabo intaa hadda aad sheegaysa day waan u dhaliisanahaabo yacni way- way ku yartay aa leedahay way ku yarta boqolki konton buu haastaa ninkaasayto meel walba oo dhanna wuu kaga horreeya wax uu soo gaarina maanta mala dawladda o d m waa maanta laakiin hadda waxaa laga cabsi qabaa in boqolkiiba konton iyo kow la gaari waayo oo wareegga labaad la aado
wareeg uu la soo gaari mabala wareega dambe wuuba hari wareeg hadda dambe wuuba hari ninkan wuu ku jiraa maanta o d m baa dawladda iskale aad baa mahadsanti aad waa tahay haya dhegeystaha xigaan siinaya star f m hallow
halo stasium waa kusoo dhaweynaya
mascabo waa sila duurdoon mar kale kalantiga turkana haye guurdoona waa kusoo dhaweynaya saaxib aad buu aada u mahadsan tahay waa runta waa jeclaalahay dhegeystayaasha inay fahmeen dhowr marna waad ugu celisay Mhm, mhm.
Eh, waxaan la leeyahay researchka ama ra'yi ururinta adduunka oo dhan aa isticmaala aad iyo aad electionada xilliga ay jiraanna waa weliba waxaa la siiyaa kalsooni aan caadi ahayn Mhm, sababto waa dad wax lagu tuhmaayo maahan ama hal dhinac lagu tuhmaayo ama wax- waa dad aqoon-yahanaa oo miidiyaha iyo dhinacyo badan ay ka kooban yihiin ma fahan mhm, mhm.
marka aadaan u jeclaalaha inay sharaxaadada fahmaan macnaheedu maahan inay meel kasta tegayaan oo dad la arkayo yihiin oo maarata waxooda si qarsoodiya u qabsadaan ma fahan aad iyo aad
En, eh, sida aan saakadii hore sheegana ma ahan natiijadii oo lagu dhawaaqay Mhm.
laakiin waa cilmi jira oo la isticmaalo oo ay tahay in wax laga qaato weliba dadka falanqeeyaasha iyo media iyo waa isticmaalaan Mhm.
horta weliba saas ha u ogaadeen ama macnaheeduna hadda kuma jirin inaad tiri taageer aad- ninkaa taageersan tahay xisbigaa taageersan tahayna kuma xirna aad iyo aad istacfamna natiijada ma baahido aad iyo aad marka intaas dhegaystayaasha anoo aada istixiraamaya intaasaan dhihi lahay oo arrintan waa arrin jirta waa arrin la isticmaalo elekshonada caalamka oo dhamaana laga isticmaalaa haddaan usoo noqdo Mhm, Een, waxaan mana qodobka inuu ahay sidee looga badbaadi karaa in round kale la aado mhm.
horta waxaa jeclaalaha historical eh, doorashooyinka kenya in dad aqoon-yahanaa laga wareysto ma dhacday hadda ka hor Mhm.
doorasho saas oo kale la isla aaday round waa arrin aan u baahan nahay maalmaha soo socda haddii alla yidhaah صح Een, eh, n laakiin waxaa dadkan horta lagu leeyahay undecidedka ama wa- dadka aan weli go-aansan waxaa lagu qiimeeyaa dadka dhuuxa u ah wadankaas sax sababtoo waa dad emotionaala ama xisbi ama laablakac ama qabiil u codeeya maaha waa garta waa dad aqoon-yahanaa dhakhaatiirta dadka indheergaradka ah dadka shaqada ka fariistay dadkaasaa lagu qiimeeyaa sax marka boqolkiiba intay ka yihiin codadka lagu xisaabtamo ee booliistuhu uu ku- uu ku kalsoon yahay kuwaas waay waa garta marka macnaheedu maaha inaysan codaynayn oo way ogyihiin arrinta suuriya lagu leeyahay waay laakiin maalinta ugu dambe waxyaaba badan ay fiirshaan oo runtii afrika ka dhicin sida doodaha furan eh, qofkan wuxuu soo bandhigayo eh, historikiisa waxyaabo badan ayay qiimeeyaan ma fahan marka waa dad soo boodooy ah maahan oo intaad kuura u keenta aad leedahay hebelow maalin berri maala eelan qoda ama saanaan qoda ama y- ma ahan dad waxaas ku baraarug saacadaha ugu dambeeya maadaama ay ku qasban yihiin inay kala doorasho galaan marka ayay go-aankooda qaataan marka een, waa cod lagu xisaabtami karo waaye marka kuwaas ayaa xog go-aami doona een, een, tanuna lagamana saari karo waa fifty fifty inay dan- natiijadu sida hadda ay saddexdooda isku raaceen Een, sababtoo haddii laba isku raaceneed mid kasoo horjeesana waxbay ahaaleed mugte sax
marka niyahow arrintaas waa sidaas marka soomaalida waxaan leeyahay waxba ha ku indhasarcaadinina waa arrin jirta Een, eh, waxaanan u malaynayaa inay maaragtay dadkaas aqoon-yahanada oo ay dhinac u dhici doonaan Eh, runtii waxaana la yaaba warbixinadaada ku jiray sida haweenka iyo dhalinyarada dhankay aadeen runta ay aadeen waxaad ka dareemaysaa wadankan eh, ima dimuqraadiyadda heerka ay gaartay arrintii saakay oo aan kuu sheegi rabo ahayd soomaalida aan rabay inaan tusaale uga dhigo maadaama aniga aana kuura hoysan oo codaynayn laakiin wadanka dhowr iyo toban sana aan ku noolahay aana jeclahay eh, deganaanshihiisa iyo doorasho khayr qabta inay ka dhacdo soomaaliduna ay dad khayr qaba soo saartaan sax aan mar walba ku ducaysto waxaan jeclaan lahaa inay tusaale ka qaataan kelmadahan aan leeyahay oo dadkan aan ka arkay sababtoo turkana county waxaa lagu waa waa- dhaqan ahaan soomaalida hadda aragto waa israacsiin waa xoolo dhaqato waa dad dhulka rafa ku nool waa ma ahan dadka bartamaha oo kale ma fahamti waa garta haddana ninka shaqaalaha inta badan qaxootiyadan waa la isdhexgalay meelay ka shaqeeyaan waa iswareysanaysaan toban beri ka hor ayuu koriisi jeeb ku sita wuxuu ku leeyahay meel heblan aada waa soo codayna waa garta laakiin ma arkaysid taageero cidu u hay ma arkaysid kelmad marka aanan jeclen hadda inaan sawaxil ahaan u sheego ayay isticmaalaan waxay kuleeyihiin eh, biyo cabaalkuna waa hebel codkuna waa hebel marka waa mamaya Kula.
aan ahayn oo ka dhaxda kula kula kwa huyo kura kwa hiyo way guleeman Halkaas, halkaas marka waxay kuleeyihiin ayaga annaga wadankan deganaashihiisa ayaa noogu jira sababtoo develation markii la sameeyey ayaabaa nidaam noogu horreeyay kuleeyahay ayaga oo dowladoodana waa haysanaa annagu dowladanada marka midda dowla- dowladda dhexe midda countiga ka- uga xasarad badan ayaga laakiin saasoo te wax isxaganaya qabiil la caayayo qof siyaasi oo qof kale naqdinayo ma arkaysa sax
marka inay tusaale ka qaataan soomaalidu aynan laba saddex halbeeg sameeyaan markuu codaynayo isagoo inuusan qabiil ku jirin oosan cadiifad ku jirin war ninkan muxuu ka qaban karaa waxbarashada oo aan ognahay gobolka inuu hooseeyo waa qodobka koobaad aad iyo aad labo muxuu ka qaban karaa arrintan kuuraha oo soomaalida inta badan lagu dhibo aan ognahay Mhm.
Eh, oo ababaaska waxaan dhihi rabay idga wadanka aad iyo aad
saddex arrinta saddexaad waxa waaye muxuu ka qaban karaa een, een, een, lacagahan wadanka loo soo daadajiyo iyo muxuu xisaab celinaysa ma qofkan muxuu hufnaanshi muxuu yahay ninkan historigiisu sax ma nin toban sana xildhibaan ahaaya oo haddana sidii oo dhaqankiisii inuu bedel rabaa mise inuusu bedel inay meelahaas ka fiirsaana la rabaa runtii waxyaabaha badan aan ku arkay siyaasiyiintiina ay khayr allah siiye Mhm.
inaysan ku codayna waan jeclaa lahaa aad iyo aadna waa ku salaamaya walaal aad baa mahadsan saaxib salaad gurdoon uu mahadsan yahay dhankaasi iyo turkana ayuu nagala soo xiriiraya falanqeeya saaxiib markaasi barnaamijka ayuu ahaa uu mahadsan yahay qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qaybta uga soo noqday weliba fikirkaas star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa dhimbilo madheero jooga waa soo dhaweynayaa dhimbilow
waa dhow wahay waa dhegeysanaya saaka ra'yi ururinta ay sameeyeen hay-adaha runtiina waa soo dhaweynaya ma garat waa garta inkastoo xaqiiqada ahayn horta waxaa la rabaa inaad haddaad madaxweyne u tartamayso aad sidii rayl oo kale afar jeer dhacdo oo kufto oo dhacdo oo kacdo oo dhisto ma garat haye kusoo boodo ma noqoto inta badan hadda uhuru waa twenty zero two-gii inuu dhacay Mhm.
marka horta inaad kusoo boodo waa adag tahay hal mar aad ku hesho hal mar oo tartan inaad ku hesho madaxweyne aad bay u adag tahay weliba afrikaan aad iyo aad
marka waxaan leeyahay ninkii kufa oo dhacay baan u malaynaya inuu heli doono saansida iyo raay ururinteena mid xitaa waxaa ku jirtaa geed samey raay ururina maanta u horreysay afar baa iswaafaday marka waxay u dhowdahay marka la eego raayurunta inay isnoqoto say sheegeen oo weliba ka sii badato marka waxaan leeyahay dadkana xamaasadana aan iska ilaahino kole waa laba nin oo waxaa la yidhi isku mid oo isku tino safulo waa isku mid laakiin qofkaa doontaa xor u tahay waxaan leeyahay doorashada si degan oo aan walaalka aadan wax dambi xagga allana ka jee walaalka dhib u keenayna aan u ridno insha allah way noo iman doontaa oo gaari doonaa waa mahadsantihi aad baa mahadsan saaxiib dhimbil mandheera wuu mahadsan yahay star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
عليكم السلام مديرة soo dhow xaliima
وعدوها والله هرت خير الله أنا بعطيه Mhm.
أنت واحد بدن ورب هذا دعاء دعاء هرت كثير والله يا أبا haya
أنا هرت إيه عندي يا مديران أنت تمن كان لقي يا إن إيشيان أبي إله إستثلاثين مرة مديرة تمن معمولة مساكين أفعال أقلة إن صدنا مساكين واحد أقلة لقي يا أبا أبي سرية يا جالسان يا إن كل واحد بدن وصار فاضي الله أسأله أبي إله هرت أنا haya
marka ninkaadaas wax badan oo soo halgamiyoo soo rafaaday in hal mar laska qanayni dadweynaha waa waa ku roonay waa garta
marka allaha u saalaande ninka madheere ahaan haddaan fiirin masaakiinta oo gardaro loo dili jiro maqaayi sidinaysa ilmaheed u saacideey asagana kolley ninkii oo aqlila reer ma- noo- noo islam ahaan waa iska siini lahaayeen waa kuraas mahadsan- waa mahadsan tahay waana idin salaami adaa mudan hagaag dhegeystaha kale aan siiyo ka hor intaan soo qabanay qadar adeega qaybta ka ah barnaamijka star f m hallow
hallo waa kusoo dhaweynaya
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma halo waa axmed inshaar oo jooga lagdheera magaalada macalimiin la yidhaah halkee joogtaa lagdheera ka dhankee
magaalada madogaash waa garta waa kusoo dhaweynaya axmed
okay walaalow rayi urintaan ay haddaan fiiri aha
ninka la yidhaahdo mar ursan mahayo ninka la yidhaahdo da- da- william ruto haya
sababtoo ee ninkan waana ninka waa ka yar yahay gaalka ilaahay ma saacideeyo miya ninkan gaalka ee afar jeer shan jeer buu dhacay haya
waa la xaalguleeyey waa la yimeeyey waa la dhacay buu leeyahay aniga ninkii kow ku bilowda lixdan baan jiraa kuwa aan rido asaga saan ugu bilowda yaan ku joogaa qoladan odn waa garta
marka maanta shakiba male in uu kan qaadanaya shaki male sababtoo ee ninkan odayga ah ee da-da ah xaq buu leeyahy haya ilaahayna wuu arkayaa maalin kasta gacanta in lagaga dhufan ha laakiin eh, dabcan waxqabad ayaa lagu dooranayaa qofka soo maahan waxqabadka lafatiisa ninkan intaasaa lasoo dooranaya gaaladan uu ka dhasho calaa cali maan arag haya
xaquu hanuun raadiyaa asaga laftiisa markaad dhegaysato meelaha uu ka hadlay haya
ninkan waa tuugka xoolihii u dhacay unbuu dad ku firdhiyey william ruto william rutooda waxaan ku hayaa waxna qabiil baa wadaa waxna Dabcan.
xoolihii u dhacay buu ku firdhiyey dabcan ma xaqiijin karno inuu xoolo dhacay
waa la dhahaa aniga idaacadahan dhegaystaa haya xoolihii kenya kor buu ka xambaartay hoosna wuu ka xambaartay waa garta waa eedeymo culus
eedeyma culusna ahee waa nin we- ninkan waa waxaan na xasuuqayaa waa waxaan xasuustaa Waa gart- loori baa la soo waa gart- soomaalida waa la gurayaa waa tahay eh, dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay eh, madoogaasha naga soo wacay legdheera waan uga mahad celinayaa aan qadar adeega qaybta ka ah barnaamijka soo qabto warka ayaad maqli doontaan warka barqanimo daqiiqadaa soo socda dhegeystayaal Eh, ma doonayo inaan arrimahaasi dhexgalno dabcan oo barnaamijka aan ka dhex baxno Eh, barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa inay markaasi ku dhisto guulihii ay kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda ka hortaga helitaanka dhabta ah ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka oo tayalaya weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v loo yaqaano eh, iyo weliba hoosidhista hoos u dhigista dhaqamada waxyeelada leh accelerate waxay diiradda saari doontaa toban iyo saddex ismaamul oo markaasi ay adag tahay in la gaaro sida west bocot elgeo maraquet homa bay kajiado kuale nairobi samburu garissa mandera marsabit baringo kilifi iyo narok kuwaasoo wadaaga caqabadaha guud ee aan kor ku soo sheegnay haweenka waa xubin aada muhiim ugu ah bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar iyo intaasi in ka badan dhegeyste dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo tacaddiga noocyada kala duwan ee loo geysta bulshada waa inay ilaaliso dumarka gabdhaha yar carruurta iyo kuwa u nugul leh bulshada waa muhiim ah dhegaysta inaad taageertaan haweenka loo geystay tacaddiga jinsiyadeed oo aadan fuquuqin ama takuurin gaar ahaan kuwa ka badbaaday sida kufsiga iyo noocyada kale haddii aad takortaan hablaheena intii lasoo dhoweyn lahaa xaq markaasi xaggee ayaad doonaysaa ama xaggee ayaa rabtaa inay aadaan waalidiinta iyo dadka mas-uulka ah ama ka ahba gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacaddiga u gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran inay arrimahani la tacaalaan si tallaabo sharci ah looga qaado kuwa dhibaatada geystay ragga iyo dumarka da'yarta ah waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamo xumo ama dhaqamada xuxun oo bulshada ka dhex jira waxaa lagama maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqadda laga tuuro sida gudniinka fircowniga iyo wixii la midka ah oday dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m iyo waxyaabaha la halmaana dumarka iyo gabdhaha yar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda tani waxay wax ka qaabanaysaa ka hortaga cudurka ama cudurada lagu kala qaado galmada oo ay ku jiraan h i v xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhimash dhimashada hooyada iyo bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim ah hadday dhibaatadani timaadana waxaa lagama maarmaan ah inay yimaadaan xarumaha caafimaadka iyo khabiir caafimaad si ay u helaan daryeel caafimaad ama daryeelka caafimaadka ah ay u baahan yihiin dhegeystayaal aan kugu sii daro shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisheed u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan taleefon four g oo casri ah iyagoo ku iibsanaya ama ku iibsanayaan labaatan shilin maalin walba safaricom ayaa waxay doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka ah ama wax walba waxaad daba dhegeysta iibsan kartaa taleefonka cusub ee new neon ray pro ay waxaad ku iibsani karaysaa labaatan shilin maalin walba fursaddan ayaa keliya waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan macaamiisha isticmaalo mulika mwizi iyo taleefoonka kenyaanka u yaqaanaanka bambe ama tooshlaha waana macaamiisha taleefonkoodu yahay two g ama tree g internet adeega ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdogo oo micnaheedu yahay tartiib tartiib u bixi adigoo aan deg deg qabin tusaale dhegeyste markaad haysato taleefonka casriga oo aad internetka u isticmaali karto ayaa waxaad kaga faa'iidaysani kartaa waxyaabo badan sida inaad ka barato xirfad cusub googoleka ayaad wax ka baari kartaa waxa aad adiga doonaysa ee halkaasi karaysa taleefonka waxaad u adeegsani kartaa inaad guriga ka soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamta qariirada google sawir iskaga qaado waxyaabo kaloo aad u tira badan dabcan waxaad isticmaali kartaa qariirada googoleka adigoo tegaya sidoo kale ama helaya halkaasi goob walba aad doonaysa inaad tagtane waa aad tegaysa dhegeystayadigaba ayaad ka faa'iidaysan kartaa maanta oo soo iibso labaatan shilin oo kaliya taleefonka neon ray ee safaricom waxaa ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada sidoo kale inay markaasi ka bartaan cilaansaarka qurxinta dumarka iyo wixii la midka ah waxaaba intaa kusii dheer dhegeysta in haatan oo dugsiyada la xiray amaba dugsiyada markaasi iyagu midtam la aaday carruurta uga faa'iidayn karto waxbarashada qaabka online-ka macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan taleefonka neon ray pro iyo in kale fursadaha lipa mdogo mdogo tani waxay micneedu tahay haddii aad isticmaalayso taleefonka casriga ama ka faa'iidaysan doontid ama kama faa'iidaysan doontid aan rahde smartfom haddaa haysatid adigu kuma jirtid wejiga hore ee fursadda lipa mdogo mdogo si aad u fiiriso garaac star five four four hash kadib xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kuugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana inaad sidaasi ama sida ugu dhaqsiyaha badana ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqiga aad bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda dhegeyste taasi ayaa fursad ku siinaysa inaad si tartiiba u bixiso haddii aadan fursad u haysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato taleefon casri ah waxaana diiradda la saarayaa dadka aan haysanin taleefon casri ah si aad u ogaatid inaad heli karto garaac star five four four hash kadib hulo lipa mdogo mdogo dhegeyste watagaan kasoo laabto qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal kale oo aad u tira badanaya wicitaanadii ugu jiraa bal inta warka ka harsan hal ama laba dhegeyste intaan ka gaaro ayaan doonaya inaan fursadda u siiyo barnaamijka dhegeystayaal hogaanka ee xaaladda dalka oo maanta aan uga hadlayno arrimaha la xiriira dhankaasi iyo ra'yi ururinta ama polska waxaa loo yaqaano dhammaantood waxay muujinayaan in rayla odinga ugu horeeyo laakiinse weli caqubada taaganaya ah in aan qofkaasi ee ah rayla odinga uusan weli helin boqolkiiba konton iyo hal fifty plus un waxaa loo yaqaano oo laga doonayo in qofka uu helo si guushiisa loo xaqiijiyo ama loogu dhawaaqo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba arrimahan sida looga gudbi karaa inaan la aadin wareegaasi labaad ee la saadaalinayo balxigaha qadka ku jira star f m hallow waa ka xumahay qadkaa ka go-ay xigaha star f m hallow
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
ah faaduma mandheero joogto waay waa kusoo dhaweynayaa faaduma
ah marka een, horta anaga waxaan aniga waxaan taageersanahay eh, duqaan taageersanahay haye
marka duqa waxaan u aragnaa inuu xal yahay duqa kee waay laba duq ayaa jiraane een, waxaa rayda raila miya
ah haye haye
rayda odinga aan taageersanahay mhm
marka isagaan hal u aragnaa sababtoo ah waa nin da ah waa gartay sidee u artaa marka ee warbixinadan lasoo saaraya isagu laleeyahay isaga ayaa ugu horeeya hoggaanka haya
ah waa ku guulaysaas waa ku guulaysanaa insha allahu ilaahay idankiis taasna waxaan u arkaa inay run tahay haye
marka taas inay run tahaan ra- ilaahay ka rajaynaynaa marka annaga duqa aan rayda aan taageersannahay ilaahay waan ka baryaynaa inuu soo galo laakiin eh, ruto iyo kooxdiisa waxba kama jiraan ayay leeyihiin arrimahaas
ah shoorkooda nin walba ma ogtahay meeshuu taageersan yahay ga- garab u yahay afhayaan buu u yahay ma ogtahay haye
waa difaacayaan iyagana annagana waa difaacaynaa waa gartay marka annaga waxaan u aragnaa marka duqa inuu dadka uu wax la wari karo qof wey waaye arag uu yahay oo dadka la fadhiisanaayo hadalka dhegaysanaayo wixii cabasho ag oo kaa qabanaayo marka saasaan u aragnaa horaanna waa soo aragnay duqa bakibaatiu la soo shaqeeyey ma xumay mhm
hadda ka horna meeshaan tacsiya soo u imaaday waan aragnay marka ninka waa nin degan waa gartay aad baa mahadsan tahay ha walaalkay marka allaha siiyo insha allah waleykum salaam waa tahay shan maalmood ee harsan waanu arki doonaa dabcan halkaasi qorti al iskula jiraa weli xigahan siyo star f m hallow asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma haye star f m waa fiicannahay see tihiin waa fiicanaad sidoo kale maasha allah magacaaga inoo sheeg maama xaawo islii haye maama xaaw adigu inoo soo koobaya
haa marka aniga waxaan ku jirnaa duqa duqaa ku maamana jirteen baaba haye maxaa yeelay maamo xitaa madaxweynenimo Ra- ruuta ka hore usoo istaagtay haye raylaa kuu soo haray aabihiisa xitaa suu u raadinaya ku dhintay waa garta
hadda ruuto suu asaga u raadinaya markuu dhintay wiilkiisa unbaa soo geli kara waa garta marka ha soo daara ruuta ha weynaado dadka ha kala barto shaqada ha barto kenyaanka sida loo maamulo ha barto cabaar ha soo daara uhuru xitaa inta jeeru soo istaagay soo mataqaani waa garta iyo maanku madaxweyne hela asagoo wiil yar ee uhuru kijana la guraayo aad baa mahadsan Hata tahay sahii na ruutana kijana baadho waa mahadsan tahay ah marka duqale waaye duqa ugu faataxayno ilaahay nin fiican ha nooga dhigo asalaamu calaykum waalaikum salaam maxaa way mahadsan tahay duqa ayaa leeyahay laakiin ruto ayaa wiil la leeyahay miya had dabcan konton iyo dhowr sana ayuu jira ninkaasi isagana duqa ayaan dhahnaa kenyaankana mzee ayay ku leeyihiin marka waa lababa mzee laakiinse waa lasii kala mzeysanahay ee sida ay sheegtay xaawo qaybtii ugu dambe ee barnaamijka daqiiqadii ugu dambeeyay aan gudagelaynaa dhegeystayaal oo aan doonaya mar kalena dhegeystayaasha eh, dib ugu laabto si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan dabcan maanta waxaan uga hadlaynaa iyadoo wax ka yar shan maalmood ama lix maalmood ay ka harsan tahay doorashada sagaalka bishan ayaa waxaa warbixinadii sidoo kale raay ururinta ugu dambeysay ee la sameeyey muujinayaan in raila odinga uu yahay musharaxa ugu taageerida badan sidoo kalena haddii maanta doorashada la qaban lahaa uu heli lahaa eh, waa codadka ugu badan dabcan ilaa iyo in ka badan afar warbixin ayaa lasoo saaray laakiin eh, warbixinta ugu hore tifa ayaa soo saartay waxaa la sheegayaa in raila boqolkiiba afartan iyo lix uu heli lahaa halka ruuto uu heli lahaa boqolkiiba afartan iyo afar ipsos waxay sheegaysaa in raila uu heli lahaa afartan iyo toddoba boqolkiiba rutona boqolkiiba afartan iyo kow halka infotrak ay sheegaysa iyadana in raila uu heli lahaa boqolkiiba afartan iyo sagaal halka ruto uu heli lahaa afartan iyo labo si lamida nation ayaa warbixinteeda iyaduna waxay tilmaamaysaa in intaasi uu heli lahaa raila odinga waa haddii uu doorashada maanta la qaban lahaa dhegeystayaal laakiinse arrinta laga digaya ayaa waxa ay noqonaysaa in markaasi eh, arrinta eh, waa boqolkiiba konton iyo weliba kow uu helaynin musharaxa ku guuleysanaya waa raila odinga waxaa keliya hadda eh, rajadu ay tahay ee ah in dadka iyagu undecidedka loo yaqaano ama kuwa weli aan go-aansanin inay codeeyaan haddii kale bar dadkaasi ay dhanka rayla aadaan ay u suurtagelayso una fududaanayso in boqolkiiba konton iyo kow uu helo laakiin runta oo dhankiisa haddii aadaan uu sababi karto ama codadkaasi ay sababayaan in waxaa loo yaqaano riraan amaba wareega labaad loo gudbo haddaba sida arrintan looga baaqsan karaa waa wareega labaad ee ma looga gudbi karaa suurnagal ma noqonaysa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ah ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan si barnaamijka ay qayb uga soo noqdaan daqiiqadaha kooban ee noo harsan wax ka yar lix daqiiqa ee noo harsan dhegeystayaal kooban ayaana doonaya in barnaamijkan fursadda u siiya daqiiqadahaasi inoo harsan bal saaxiibka qadka ku jira star f m hallow hallow star f m waa ka gudbayaa qadku dhex hurday xigaha star f m hallow
hallow hallow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
xuseen faliix xagar jirin haya xuseen barnaamijka gudagal
abo haddaan la gudagal haa waxaa laga hadlaya saaka waxaan u malayn kolley waan labadii nin ee meeshan intuu tartanka ku jireen hahey
duqan intuu wax badan buu rafaaday oo asagoo kenyaan buu kenya ku dhex rafaaday bir carabka laga gooyan way jirte
carabka laga gooyaa haye carab lagama goonin laakiin dabcan carabkiisa wuu qabaa
sama arkin waxoogaa uu hadalka uu yar dhidhibay sida ninkan oo kale waa gartay codkarna xabsi ayaa la- xabsi ayaa la geliyey ka soco hay haye haye
marka horta ninkan ani aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa waxaan jeclahay weliba inuu maanta imaado oo ma hal mar keli uu meesha tego goobtan uu ku qamaamay laga keri laha sidaa ay tahay waa nin oday eh, waa nin howlgab eh inuu wadanka wax u gelina waan u malayn iyo dadweynahaba wax isbedel ah oo cusub inuu keeni doono waan malaynaya waa gartay
maalinta uhori wuxuuba nagu wacyigeliyey oo iskuullada kan kore iyo kan hoose jaamacadna inay firiib tahdo marka intaasaa horta weli kenyaan aanan ku arkin intaan kenya aan joogno ee caalanka maalinkay saartay maanta intuu dhexayso weli ma waan helinba waxaasoo kale sidaa awgeed baan horta ana asaga ahaantiisa aan ku taageersan waa gartay
midda kale waxaan sharciga eh, saa'id buu horta ninka ooga dambeeya asaga maarata wax isdoomarin iyo wax maaragtay qarsooni meel lagu qarsiy waxaas maga aad buu ooga dambeeya soo kob soo kob
marka walaalow haddaan kuusoo koobo waxaan leeyahay ninka ha la taag yeelo ha la soo dhiso meesha markoo aan iska geyno mar dambe asaana soo noqonaynin asalaamu calaykum waraxmatullah waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu faliir uu mahadsan yahay xigaha hallow star f m
halo soo dhow
waa dhahay magacaaga
ama suban mandheera county waa ku salaamay waa kaa qaaday maama soo dhow
waxaa dhawaay haya haya waa maqli haayaaye mhm
ninku horta aldhaseeda hal mandheer buu qalanka ku jiidee mhm calaf baa laquutaa waa gartay ani waxaan midkaan taageerana ani ilaahay ogaraa sirteyda ii duwan tahay
bal ina la wadaag eed dadka hadaa ma la wadaayo mhm waxaan waxaa waaye bilooni waa bilooni waa gartay magacina isaasaada loo loola filaa isaga dalta kale noqon kartaa sax duwal bay noqon kartaa aad iyo aad marka kama hordhaceyne waxaa waaye waan sugaynaa saalaasa kama hordhaceyne waan sugaynaa waan ka salaamay aad baa mahadsan tahay maama suban ee, dhanka iyo mandheera kurayangu siriyangu ayay leedahay dabcan kuurahayga iyo codkayga waa sirtayda dhegeystayaasha ugu dambe ayaan doonayaa inaan siiyo fursadda star f m hallow haa soo dhow haye faaduma
boqorreydahan soo dhaweyneynaa maandhawita wuxuu noo imaadaa sao sii soomaali u labistee
haye
marka waa soomaali naga luntaan buu malayneynaa buqaan soo gelin rabnaa aad baa mahadsan tahay insha allah hagaag sida soomaaliya u labistay aan leeyahay rayla ruto qudhiisu markuu imaado mandheera iyo gaariso iyo wajeerbo macawiista waa xirtaa shaarkiisa koofiyadda iyo bakoorada gacanta dabcan arrimahaasi ma gelaya laakiinse waa la fahamsan yahay dhegeystaha kale aan siinaya star f m waa tahay qadka iyo ku baxay xigaha star f m hallow hallo hallow hallo haa soo dhow assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma waxaan kasoo hadlayaa shiilow waa isyelo ayaa ka soo hadlaysa waa magacaaga awow waa la yidhaah haye abuu barnaamijka u gudagal inoo soo koob dhegeysta ugu dambe ayaa tahay horta qolada maoniga fiirinaysa waa kolley wax xaqiiqan bay sheegeen haye
odagan haddii niya wuu soo halgamay oo marka waxa weeye waa maalinkii uu xaqiisa ilahay siin lahaa haye
marka guulkana dee wayba iska caddahayo marka horena odagaa taageeray waddanka mhm marka labaadna gabadha taariikhda kulliheed buu ku-xigeen usoo qaatay mhm marka odaga inuu guulaysanayo wax iska cad weeye marka saasaan ani arkaa aad baa mahadsan tahay abuu ay salaamu calaykum calaykum salaam dhegeysta ayaan siinayaa fursadda hallo star f m
hello soo dhow soo dhow
loo xubantaa shaqiiq islii magacaaga inoo weli loo xubantaa shaqiiq haye looxow barnaamij ku gudagal
qaatay waaba siinay hadda eh, wixii la qaaday moogtahay lix qof camal baa soo gashay shan mise toddoba lix anaa ku aan u malay lix haye Kuwood bay se- duqay taageereen marka waaba soo do- hadda waaba u codaynay waa ujeedaa dabcan codayn hataa uma joogna halkan laakiin eh, barnaamijku ma la soo socote ha waa la soo socday waxaa waxaa lagaga bixi karaa waana laga bixi haye in kalena lama aadi doono saan rajaynayno mhm ma garad waa garta suqu waa waa isagaa maaragtay noqon doona insha allahu mid uun muwafaqa allaha ka dhigo oo ummadda maaragtay wax khayra u keena intaa umaan rajaynay laakiin waxaan isleenahay inuuna wareeg dambe dhici doonin haye isagaana loo codayn doonaa biidni illah aad baa mahadsan tahay waa tahay dhegeystayaasha waxay taagan yihiin lagu kala bax yaa oo lagu kala baxay leeyihiin hadda dhegeysta ugu dambe hadda uu ii qosliy wuxuu leeyahay xilka allah ku asturo yacni waa dhaariye xafiiskana wuu geeye aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaasha dhammaantood Eh, meelihii saaka lasoo saaray dabcan eh, raila odinga taageerada ugu badan uu ka haysta gaarisa ka mid ahayd oo warbixintii sheegaysa boqolkiiba siddeetan ayaa halkaasi uu ka haystaa waana tirada ugu badan dabcan Eh, afar tismaamule ugu badan dalkani kenya uu taageerada ugu haysto ay kusoo dareen Eh, waa sida ay warbixintii ugu dambeysay ay sheegaysa halkaasi aan doonayna barnaamijka kusoo gabagabeeyo dhammaan dhegeystayaashu way mahadsan yihiin kuwa markaasi dhegtan ugu hayay kuwa barnaamijka kasoo qayb qaatay barnaamijka inoo soo bilowday qadar sideedii iyo bark- waa toddobadii iyo barkii subaxnimo ayuu inoo soo bilowday dhegeystayaal laga soo bilaabay xubinta wargeysyada ilaa imika oo gabagabadii aanu soo gaarnay star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socoteen barnaamijka hogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda ayuu ahaa dhegeystayaal isniin arbaca iyo weliba jimca ayaad ka dhegeysataan warbaahinta star barnaamijka waxaa idiin daadiinayay idiin soo saaray sidoo kalena idiin farsamaynayay anigoo ah musaab ismaaciil kulanka xigo iyo berrito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebe yidhaahdo iyo barnaamijka arrimaha qoyska intaasi ka hor waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelya barnaamijka madasha ee qisooyinka ayaad maqli doontaa